dembiga inta lasoo raro dadka asaga lagu rara naharta lagu dildilinaya falaa marka dararka iska da dadka waa unta khalqiga ha dhibi dad dhibtan adiga dhib leh kusugaaya un qofkii khalqiga dhibo hada kan xadiidun xasan xadiidaasna rawa xadidka waxa weriye ibnu maajaha weriye wadaara qudniy waa weriye wakayrumana waa weriyeen musnadan iyadoo sanad loo yeelay warawaahu malikun imaamu malik baa xadiidka wariyey fi lmuwada kitaabka muwada layaraa buu ku wariyey can camr ibni yaxya buu ka wariyey can abiihi aabihiis oo yaxyahu kasii wariyey can anabiyi yaxyana nabigu ka wariyey sala allahu alayhi wasalam mursalan isagoo saxaabiga laga boodiyey xadiidkii hore waxaa weri yaxya ma ahan saxaabi maaha marka waxa weeyaan imaamu malik kitaabkiisa muwadaca xadiidka markuu ku warinaya mursal uu ahaayo saxaabigu ka boodsanaa abi saciid uu ka bood faasqada marka imaam malik isagu kama boodina sanadkaa sida ugu yimid weeyaan camr ibnu yaxya uu ka wariyey camrana adoogiisuu ka wariyo yaxya yaxya wuxuu yidhi nabiga nabigaa sidaas yidhi marka yaxyaa ka booday abi saciid alkhudri ka booday faasqada marka ninka yaxya la idhaaha waa wuxuu riday abaa saciidin buu riday walahu xadiidkan buu usugnaaday duruqun wadooyin buu leeyahay duruqda daciifatun duruq oo xoog badan ma ahe duruq daciifaahuu leeyahay duruqdaasoo yuqawiya bacduha bacdan gobolkood gobolka kale uu xoojinaayo marka dariiqyaal fara badan oo xadiidku ku yimid markii laysku daro xasanun ligayrihi noqday waa sidaa xasanun lidaatihi maaha alxadiidu thaalithu wa thalaathuuna xadiidka soddon iyo saddexaadna marwi wax laga wariyey can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma isagii aabi allah kalaala noqday ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi qaala yudi buu ka wariyey low yucda annaasu dadka haddii la sii lahaa bidacwaahum sheegashadooda wax lagu sii lahaa low yucda annaasu maa yadacuun dadku waxay sheegtaan haddii la sii lahaa bidacwaahum sheegashadooda lagu sii lahaa qoba wuxuu sheegtay haddii la isaga siin lahaa la dacaa rijaalu rag baa waxay sheegan lahaayeen dumarna waa la too-e amwaala qowmin rag maalyaalkood bay sheegan lahaayeen iyo wadimaa'ahum dhiigyaalkooday sheegan lahaayeen annagaa labay odhan lahaayeen mase laga yeelayo qofba wuxuu sheegta la iska siin mayee laakin albayinatu caddayntu cala almuddaci qofka wax sheeganaya dushiisa ay ahaatay walyamiinu dhaartuna calaa man ankara qofka diiday oo layguma le yidhaah dushiisa mayt waa haddii uu waaye kaasi bayinadii waaye waxa weeye labada qof oo wax isku sheeganaysaa waxaa la yidhaha nina daahirku waafaqsan yahay ama asalkiiuu waafaqsan yahay ninna daahirkii asalkiibuu khilaafsan yahay ninkii daahirka sida muuqata iyo sida asalka aheed waafa hadalkiisu waafaqsan yahay xujo daciifaha looga kaaftoomaya oo maadaama dhinaciisu xoog badan yahay qofka wax lagu sheeganayo wuxuu dhashay asagoon waxba lagu lahayn ogu qof markii uu dhashay qaan lagu lahaa ma jirto qof ilaahay abuuray isagoo qaan lagu leeyahay ma jirto qaanku yeelashadu waa damba wax yimid weeye haddiiba lagu leeyahay waay ogow ee asalkii qofkaan inaan wax lagu lahayna asalheed daahirku inaan wax lagu lahayn waay marka qofkaa dhinaciisa waxba layguma lahu leeyahay mogta dhinaciisu waa xoog badan yahay asalkii la waafaqsan yahay inaan wax lagu lahayn asalheed haddii wax lagu leeyahy waa dambaa lagu yeesheen kan wax sheeganayana asal dhinaciisu daciif weeye oo asal asalkiiu khilaafsan yahay asalku wuxuu ahaa qofkaani inuusan qofka waxba ku lahayna asalheed qofkan hadda masalan hadda xoola kaa qaba ama dhiig kaa qaba la qabitaanka uu hadda qaantaan aad ku leedahu kaa qaba horteed kuma aadan lahayn asalkii wuxu inaan wax lagu lahayn maadaama muddaciga dhinaciisu daciifo yahay ah xujo kaamilaha kee la yidhi muddac calayhiina dhinaciisu waa qawi oo xoog bay leedahay oo asalkii waafaqsan yahay kaas hadduu marka xujadii weyneed hadduu waayo isaga midiisa daciifada wallahi daa lagu kaaftamaya ogowna marka sideeda qaaligu dadkan ama xaakimku ama muxakam wuxuu rabaade dadkan saasaad u kala dow leedihiin markuu leeyahay qaaliga abaartiisu ma ahan waxa ku waajibay ma ahan wax xaq loogu leeyahay ma ahan icdaa'u kulli dii xaqin xaqah qof xaq leh inuu xaqiisii siiyo mid xaq lagu leeyahay inuu ka qaado abaartiisu ma aha shaqadiisu waa saas ma ahan ilaahayba uma dirin qaaliga waxa loo diray ma ahan oo sharcigu u diro diintu u diraydaa inuu qof la xaq le xaqiisi xaq siiya ma ahan qof xaq lagu leeyahay inuu ka qaada ma ahan inuu dulmi sameeyana haddama heegow qof aqof xaq leh ma lihid inuu yidhaha ma ahan qof xaq lagu leeyahay laguguma leh inuu yidhaha ma ahan oo maxaa marka dawgiisu yahay haddii qaaliga aysan shaqadiiisu ahayn qofkii xaq lahaa inuu xaqi siiyo ama mid xaq lagu leeyahay inuu difaaco laguma leh inuu yidhaha hadduusan ahayn maxay tahay shaqadiisu waa faslu lkhusuuma shaqadiisu labadan qof doodooda inuu kala reebo isagoon eex iyo dulmi gelin intaa keliya waa inaan shaqadiisu ahayn qof xaq leh inuu xaqiisa siiyo inaysan shaqadiisu ahayn waxaad ku garanaydaa ee markaan qofkaan wax sheeganaya oo ama xaqaba la dhe qofkaan xaqali markuu xaqa yeelanaya ma ogeyn qaaligu lama joogin qaaligu ma ogeyn inta loo yimidaa le qofkaan xoolahuu ka qabaa ma markiiu ka qabaya isagu ma agtaagnen ee isaga abbaartiisu waxay tahay inta doodooda dhagaysto waxay daw u kala leeyihiin inuu kala sheego faslu lkhusuuma ilaahayaa dadkan wax u kala celi doona axkamu lxaakimiina loo tegayaa soo arki maysid alayse allahu biaxkam maxkamadan maxkamadaa ka dambaysa ogow hadda maxkamadda dadku tegayaan ujeeddada laga leeyahay oo sharciga markii la yidhaah waay sharci ahaan wixii biraale waa gaare wixii sharca maxkamaddii gaalays iyo dad madaniya iska samaysteen wax diina maanta laakiin maxkamadda sharciga waxay tahay faslu lkhusuuma in labadaa qof la kala reebo iyadoon loo kala exan doodooda inta dhegaysa saasaad u kala daw leedihiin layidhaha bis hadday rabto doodooda ha ahaato ayagaa iyagaa khaldami kara ogow kii wax lahaa carabkiisaa khaldi kara o inuusan wax lahayn soo saari kara midaan wax lagu lahayn carabkiisaa wax saari karaya warkoodaas inta dhegaysto waxay daw u kala leeyihin inuu kala yara bis keliya le waay haddii macnaha waxa weeyaan qofku midkii dooda xaqa lahaa uu wixiisii caddaysan waayo warkiisu isku canyayuu noqdo oo doodiisa ay u ekaato waxba kuma lihi qofka inuusan wax ku lahayn u ekaato wax kuma lihidaa lele ood ka tag laleh hadhowtadii qiyaamaad helayda xaqaagii iska tag haddii hadda doodaadu kaa khaladay doodaadii hadday ku dhaafsiiday xaqi aad lahayd qaaligu wax kaama bi'ina ogow ilahayna wax kaama bi'ina ilahay hadhowta kaa qaadona hadda kala taga way ma garata inay saas tahay waxaad ku garanayda oo qaaliga shaqadiisu aynan ahayn qof xaq lagu leeyahay inuu ka qaado suu kuma ogeyn in lagu leeyahay ogow masaga ogaa in marka lagu yeelanayo ama qof xaqle inuu siiyo su inuu leeyahay ma oga isagu ya warkaan uu dhegaysanaya keliyi inay saas tahay waxaad ku garan nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aa cudur daartoo wuxuu yidhi inamaa ana basharun waraydadow anigu waxaan ahay dad aanah bashar aan ahay waad iisoo ergoonayda dacwo aniga qofkaas waxaasuu iga qabayo dacwa ii imaan walacalla bacdukum alxana walacalla bacdukum alxana bixujatihi min bacdin xadiidka macnihiisa aan aadaya waxaa dhici karta gabalkiin gabalka kale inuu ka codkarsan yahay oo xujada hadduu isdifaacayo iska difaaci og yahay hadduu qaan sheeganayo qaanta ka sheegan og yahay dadku isku war maahan mida geed cadkarahoo wuxuusan aan uusan lahayn oo inta sheegto isku duduwo isku duduwo oo intaasoo balaaya isku duwo waxaad u isleedahay ya ninkaani qofkaani xaqa suu u sheegayo waaba u egtaad isleed midna waa isdifaacayaahoo inta isku duwo xaggaan iyo balaayo maramooriyo yuu leeyahay waddanka ma joogin oo ismaba aana arag weligayo hadduu meeshaan iigu yimid inkaaruu qaba beenlow maba aqaanba asaga dhanba dadka marka waa kala codkarsan yihiin waxaa dhici karta marka gabalkiin maadaama gabalka laka codkarsan yahay inaan gabalkiin gabalka kale xaqiisii u xukumo mid codkaraha war keenanaya markaasaa warkiisaas inta nabigu wuxuu yidhi intaan maqlo oo war ka rumaysto inaan uxukumaa dhici karto warbixi xoolahaan aan idhaahdo ama midkaan codkarka inta isdifaaco xoolo lagu lahaa u inta inkiro oo war fiican sheego aan idhahdo iska taga ninkaan xoolahan in lagu leeya uma eke marka nebigu wuxuu yidhi qofkaan u aan xaq qof kale leeyahay u xukumo og ha ogaado waa xadiidka macnihiisiaan rabaa qofkaas gabal naarhan u gooyi ee ha qaataaba ha ka tago haddii codkarnimadaadii keentay xaqii lagugu lahaa inaan lagugu lahayn haddii codkarnimadaadii keentay ogow un cayd cad naarha lagu gooye ogow oo qaaligii yidhahdo wax laguma leh qofkaan exna ma gelin qaaligiyaday ama codkarnimadaadii waxay keentay waxaadaan adigu lahayn inaad qofka nab inta ku siido ma garatay la yidhahdo warbixi xoolahan la yidhaahdo cad naarha laguu gooye ogow nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam oon khayaaniya eex ka suuragal ahayn oo laaluush qaadasha ka suuragal ahayn macsuumood garanayda hadduu yidhi waxaa dhici karta qofka wixiisii waxaan hayn inaan uxukumo dadka qaaligan kale muxuu ku eedoobaya nebiga waxyaaba kusoo degayay qaaligan halli waxyuu kusoo degi maya isaga ogow doodaasu intay dhegaysto labada waxay u kala daw leeyihin sheegay waa urintaa kaliya ilaahayaa u kala xukumi doona qaaliga dawgiisa waxay tahay faslulkhusuuma labada qof hadday isku sii dheganaadaan oo doodu taagnaato waxay mogtahay maxkamadaha madaniga waxa laga bartay wax un dhib ahoo diinta islaamka aan shaqo ku lahayn markaasa dadkii hadda sheeganayeen inay diin wadaanna iyaguna waa la qabsadeen labadan qof waa soodan qofkan qaantaan uga qabaa berri soo noqda berri soo noqda berri soo noqda waxaa laga bartay maxkamadihi madaniga ah waa qaanuun caqlihi fiil wax diina maaha dadkaan inta daalaan ha yidhahda waadhaa iska dayda dacwadan midkaan ama mid ama mid ha ka tanasulo kii wax sheeganaya iska daaya waxaan ama soo heshiiyeen meeloo duurkooda ha kusoo heshiiyeen waa caqli dhib ka ka imaanaya sideeda fiiri caqligan iyo cilmiga kaa la hormarinaya caqliga waa la hogaamiyaha ogow sharcigaa hogaamiya sharcigu wuxuu leeyahay labadan qof haddii aan wax danaho ku xiran berri wax lala sugayo markhaatiya iyo dad lala sugayo haddaysan berri jirin oo lagu sugaayo hadda ha la kala goy sababtoa berri soo noqda haddaad tiraahdo halkaa isku qabsadaan isdilaana dhici karto mid hiir looga siiyo dhibaadna siyaadiyada ogow waxba ma adan tarin labadoodii haddaysan xataa kow isaga siin hadday isdhaawacaan xoole isku sheeganaya haddii mid mid kale torari ku mudasoo dhib ma ziyaadin hadda waxaad dantu tahay inaad kala reebto saasaad u kala dawlayntar midna halkaasa ka baxo isoo imaan karta midna halkaasa ka baxo diinta islaamku waa dacwadu waxay tartaa faslulkhusuma maxkamadda marka madaniga ah oo la sameeya waa khalad dad bulshadii laga gelaya oo ummadii islaamka laga gelaya waxaa la yidhi maxkamadda hoose maxkamadda dhexe maxkamadda kore aa la yidhi xikmaddii sharciga qaali- qaaliin loo sameeyeyba waa la khilaafay ogow haddii intaana maxkamadood laysdaba dhigay maxay ahayd ujeeddadii maxkamad loo sameeyey maxkamad dawlad ma samaynay ogow ilaaha sameeyey ogow waxa xukunka qaaliya loo oogay waxay eed faslul khusuuma labadan qof yaysan isku dhibtamine waxa inta warkooda la dhegaysto waxay u daw u kala leeyihiin ha loo kala sheego kala taga ha la yidhaahdo haddii la yidhaha marka markii qaaligaani xukumo bis xaggana ge racfaan aan qabaa wax racfaanku diinta islaamka shaqa kula male faslul khusuuma waa suuroobi weyse ogow labadii qof in la kala reebo waa suuroobi weyse haddii ninkaan aan lagu go-aynin midka kalea la tegi waruu yidhi asna bes racfaanan qaba maxkamadda kalean tegaya faslulkhusuma waa suuroobi weysa ayana marka horeba waxaan caqligi dadku caqligaan shaqaynayn ogow hadday dadku caqliga shaqay lahaa cilmigii sharcigay raaci lahayn oo maxaa la yeeli lahaa ninka mar kastaba ay ku go-aydo midka u koreeya hadda u koreeya laleeyahay marka hore ma asaga qaaliil laga dhigo aqaano marka hore midkaan laleeyahay ugu dambaysta gabangabada ha tagto asaga marka hore ma haddii laleeyahay dadku ugu aqoon badan yahay waa ugu alla ka cabsi badan yahay waa ugu cadaalad fiican yahay asaga qaaliha laga dhigo laakin y haisdaba suraato midba markii isaga laga xukumay maya racfaanan qaba markii laga xukuma masla racfaanan qaba weliba ogow waxaa hadda laga faa'iidaystay ogow hadda maxkamadihii dawlad la-aantii laga sii faa'iidaystay waa kii lacag bata racfaanan qabaa hu leeyahy qaaligii laftiisula usoo dacwoona inta lacag la baxo lacagtii racfaanka bix waa laiskula yaay maayo ogow lacagtii racfaanka yana leeyahy bas qaaligii laftiisu dacwadii kusoo celina lacag inta bixiy oo hadda qaaligu wuxuu xukumaa kii shalay xukumay solle maa xagga damba loo wadaa waa waa un lugooyo u tira isdaba taala un marka faslulkhusuma qaaligan loo diray labadaa qof inuusan kala eexan hadduu kala eexdo asaga hoogay inkaari ku dhacdo laaloosh qaato iyo qaraabanimo iyo saaxiibnimo iyo mid hadduu ugu eexdo hoogi laakiin haba hoogee ha kala reebo labada qof dantoodu waa in la kala reebo ilaha dadkaa wax kala sii doona nabigu salawaatu llahi wasalaamu alayh xadiid kaleeto wuxuu ku yidhi oo sunan alarbaca ay soo saareen alqudaatu halaatha qaaliyaalku saddex le waay qaadiyaani fi naari wa waaxidun fi ljanna laba waa naartay tegayaan hal xabaa janno tegaya qaaligii marka isaga kala dooro labadii naarta tegayda inaad tahay iyo halkii janno gelaya inaad tahay labadaas saddexdaas labadaa kooxood midaad ku biiraydo qaaliyow aduu ka fiirso nabi maxamed aa dhahaya sala allahu alayhi wasalam naarta tegaysa laba midkood wuxuu yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh nabigu fa axaduhumaa carafa alxaqa fajaara fi lxaq inta xaqii gartay labadan qof waxay daw u kala leeyihiin gartay uu eex sameeyey ama lacag ha qaato ama qaraabanimo iyo saaxiibtinimo ha aado aduu dantuu raba ha aadee isagoo abbaartii garanayo qofkii xaqa lagu lahaa inaan lagu lahayn xukumay ama kii lahaa melihid xukumay xaqii waa gartay jawruuna sameeyey kaas waa reer naareed kan labaadoo naarta tegaya waxa weeye qadaa linnaasi calaa jahli geed eberon hal la garanayna liqaaliyaa tahay la yidhi markaasuu caqligiisa inta ugu canyayuuba yidhi saas weeye yidhi iska yidhi xataa hadduu raba yuusan dheex gelin yuusan lacag qaadan yuusan qaraabanimo iyo saaxiibtinimo iyo xiditinimo midna fiirin iyaa u dira hadda jaahil hadda jaahil iyo qaali ka qaali noqon yidhi mar haddaad jaahil tahay isku taaban sharciga qofkii sharci xasha xaqii inta gartay ku dulmi falay iyo kii asagoon wax aqoonin xukmay labadaasba nabigu naaray tageen yidhi waa xadiis saxiix oo sunan alarbaca soo saareen midka jannada gelayahay wuxuu yahay mid rajulun carafa alxaqa waqadaa bihi xaqii inta gartay siduu ahaa u xukumay xaqa inta gartay uu siduu ahaa u xukumay xaqu ma ahan labada qof say wax u kala leeyihiin iyo sida doodoodu tahay wey ogow la soco doodoodaasi inta fiiriyo xaqa uu xukumayahay in qofkan wax lagu leeyahay inaan lagu lahayn ma oga kan in lagu lahaa kan inuu xaqa leeyahay in kale ma ogey meesha wax iskula yeelanayeen oo ama wax kula dhacaayeen ama wax ku kala xadaayeen ama wax isku dayminaayeen ninkaani ma ogeyn xaqa uu garanaya oo xukumaya waa doodoodaasi inta dhegaysto waxay daw u kala leeyihiin in u kala diro waay xagga in loosii dildiliyo racfaanan qaadanana faslulkhusuumadii meesha ka baxayda dhibkii laga cararay labadan qof dhibay isku hayeen iyo dheef iyo xoogaa dhaqaala sooma mid kalaa imaanayaba si dhibaa sii ziyaadayba haddii sii badatana waa iska dhici kartaayo rehebel rehebel ay noqotana waa dhacdo hadha waa la soo taabtayba low yucda naasu dadka haddii la taa haddii la sii lahaa maa yadacuuna waxay sheeganayaan haddii la sii lahaa bidacwaahum iyaga sheegashadooda lagu sii lahaa wixii ay sheegtaanba haddii hayeen loo dhihi lahaa oo sheegashadooda lagu sii lahaa la daca rijaalu rag baa sheegan lahaa amwaala qowmin rag hantidood iyo wadiba ahum dhiigayaalkooda sheegen annagaa dhiigooda le annagaa maalkooda leh sheegan lahayn haddii ayee loo leeyahy way iska qaadan lahayn markaa iyaguna inta macnaa dadka xoolahooda iska qaataan anaa leh inta ninkan diil dhiiggiisa daadiyo waayu nin iga dilay o ana saasaan ana u dishay ama gacanta uga waayu nin gacanta iga goyo waaridkaygiu gacanta iga goyo ana waa ka gooyi haddii saas looga haraayo ninaa nin dhiiggii iska qaadan lahayo inta dilo adoogay dila iska dhihi laha markaasaa looga hari laha ama inta nin xoolihiis qaato shalay uga qaataana waa ka qaatay laakiin laga yeeli maayo laakin albayinatu markhaatigii ama xujada wax caddaynta leeraa caddayn kol ku magacaabana cala almudaci qofka wax sheeganaya dushiisa aatay qofkaani waxaasooga qabaa markuu leeyay marakansat weli haddii loo qirto marakansa la dhihi maayo ogow markuu isagu horta sidiisa isagu mudacigan dacwo saxiixaa la yimaado dacwaduna shuruud lixay iska leedahay ogow oo kutubulfikiya muqarar ku tahay dacwo saxiixaa markuu la yimaado dadka inteeda badan lama yimaadaana ogow haddii aad macnaha rabto inaad macnaha sharciga waafaqdo waa in ficilkaagiiyo qawlkaaguba marka hore cilmi ku dhisnaadaan oo taqaana waxa aad dhahayda xukunkeeda dadku inta badan way dacwoonayaan iyagoon garanaynin shuruudu dacwaa garanayn markaasuu dacwo canyuubanoo shuruudii lixdii xaba ama saddex maqanta ama laba maqanta ama hal maqanta iska soo canyuuban markaas qaaliyaalkiina shuruuddii inta badan kawarka ma hayaan waa qaaliyaalkii hore fiicnaa islaamka ma ahayn oo wax dadka da qaali qaali laleeyihi asna war ka jawaab uu leeyahy qaali aan dacwo aanba in laga jawaabo daw u lahayn oo ninkaan inta canyayuubu leeyahy kana ka jawaab le ma ahan horta marka hore dacwadaadu kaamil ha noqoto lixdii shardi ha yeelato markay yeelato hadday wax ka dhiman yihiin aqoon raalli ah or soo bara waay shuruudda waxa kaa dhiman odu soo bara loo sheegi maayo wax isku duwan oo isku toosan keenso lixdii shardi halna aysan ka maqnayn markay dacwadaadu saxiixa noqoto war adigu ka jawaab waxaas waa jirta hadduu yidhahda bixi hadda wixiisa sii leewa xukun ma rabtay ogu qofku waxa uu qirtoo yidhaa waa laygu leeyahay qaali inuu xukumo oon baahna asagaa isxukumay ogow waxaan waa laygu leeyahay hadduu yidhaahdo haddii qaaligu markaas yidhaahdo inaad bixidaan kugu xukumay waa taxsiilulxaasil waa waxaan jirin asagaa isxukumay qofku maantaan waa laygu leeyahay hadduu yidhah qaaliga war u dhiman waxaa ka jira bixi inuu yidhaah ee waa ku saaray ma jirto asagaa baa isa saaray kaas haddii u inkiro yidha waa been layguma la yidhaahdo markaasaa la leeyahy war mala keensa kii hore wax sheeganhay maraggiisu hadduu saxiix noqdo waa la saaraya nin qaaligaa saaraya markaas qaaligaa xukumaya haddii mara ka dabageeyo hadduu waayo kan walbay walyamiinu calaa man ankara war aduu ma dhaaranaysa kaasa laakiin ma dhaaranaysaa kan la dhihi maayo ogow mudacigu markuu marag soo waayo qaaligu dawgiisu inuu shib yidhaah leewaa abaartiisu waa inuu aas ka aamuso maraggi ma weyda haa shib waxa weeyaan inuu ninkan qaaliya war ma dhaaranayda inuu yidhahdo wa waa hordhac waayo lama ogola waa la yeelaha ogow midkii wax lagu sheeganayo oo inkiroo layguma la yidhi ninkaasi hadduusan dalbinin kan wax sheeganaya hadduusan dalbin marag ma haystee ha lay dhaariyo hadduusan dhihin qaaligu inuu kula ordo war ma dhaaranayda yadhah maha ee kaas markuu yidha mala halay dhaari u le war maka dhaaranayda hay hay hadduu yidhahdo qajaf ugu siinay hadduu maya yidhahdana bis markaas kaasa xagga loogu celina dhaartay waa sida واlyمين عlى mن أnkr waa sida weya krna xadيث xasn kana waa xadيث xasn rwa xadيثka waxa weriya abayhaqي imaam الbayhaqi baa xadيثka wariye وغayruhu غayrkiisna waa wariyaan haakada saanayna ku wariyaan xadيثka isagoo intaanoo iswata wa bacduhu xadيثka gabalkiis baana fi صaحيixayni bukhaarي iyo muslim ku dhex jira qayb kamida manaha albayinaةu عalى اlmudaci intaasaan meesha ku jirin صaحيixaynki waxaysan lahayn lakin laakinta iska daa albayinatu cala lmudaci aysan bukhari iyo muslim wax ku lahayn inta kale waa bukhari muslim waxay kuleeyihin law yucda naasu bidacwaahum ladaca rijaalu amwaala qowmin wa dimaahum lakin alyamiinu cala man ankar waa intaas bukhari muslim xadiiskooda alfaad bay ku kala bedelaadeen sidaas le weeya mar garatay marka qudaadu dhibkaasaa ka imaanaya waa wax dhib badan oo haddii aan lagugu kalifin oo aadan ka baxsan weynin qaalinimadu ma fiicana in laga cararo lee waayo naar iyo halis waxay yidhaahdeen qofku mar haddii uu qaali noqdo raggii akhyaartaa waxay yidhahdeen qaali noqoshadu waa qof u bareeray midi la-aan in la bireeyo midi iyadoon la arag in la bireeyo qof yidhi qaaliyaa noqonayaa waa qof yidhi midi la-aan halay bireeyo hadda midi la-aan saa loo birayna waa hala ceejiye moogta waa dhib iyo rafaad qofkaasi dhib ah wey wax loo dulqaadan kara ma in badan akhyaarta kamida ka doorteen qaalinimada geeriyay ka doorteen aanbadhimano intaan qaali noqon lahayn rag badan adiidiy wax uun aan laga bixi karin le weeye oo haddaadan eex samayn labadan qof oo dacwoonayda dhibka ayaga ka imaanaya midkood kan kaleu dhibaaya oo ama mudacigaa dhibloow ah ama mudaca calihigaa dhibloow oo xaq lagu leeyahay inkiraya dhibkaas inuu wax kaa soo gaaro halise ogow adigoo dadaalaya tabartaa dadaalaya sharciga adigoo yaqaan meel un ay ka sidbataa dhici karto waxun dhibkaasi kaa soo gaaraan ayagu ha iyaga dhibkooda ahna aadan adiga kusoo gaarin walaahi qabooyinka intaad ka cabari karto qaalinimada wax laga roro wey marar la golyana way iska jiraan oo qaali qofku inuu noqdo maray waajib tahay aa jira maray jaa-is tahana waa jirtaa qaali markuu qofku inuu noqdo ay waajib tahay waxa weeye haddii cid asaga uga haban aan qudrigaas laga helin meeshaas cid asaga uga haban maaha cid kula mida aqoonta diinta qof kula mida haddaan la helayn qaali inuu noqdaahi waajib weeye markaas xuquuqdii ilaahayaa dayacmaysa ogow xaqa bani aadamka iyagaaba u taaganba qofku xaqiisii asagaa u taagan hadduu hadduu waayo kula ul ul ku raadsaday iyo xabad ku raadsadaba laakiin xaqi ilaahayaa dayacmaya haddii qaali la waayo haddii marka la waayo cid oo usuubata qaalinimada usuubata la waayo nin keliya oo usuubata haddii la helo waa farad cayniya qaali inuu aqbalo haddii ay koox usuubata haddii la helo kooxdu aysan kala fiicnaynna waa farad kifaa'iya midkooda inuu qaali noqdo waa farad kifaa'iya hadday diidaanna kulligood wada dambaabayaan haddaan midna jirinin dadku la mid ahaa jooga ama dadkaaga sii fiican haba jooga maray marka ay bannaan tahay waxay tahay wax baahiya adiga laguma qabo diintu kuma baahna oo dad adiga kaa fiicana la helaya ama kula kuwa kula mida aqoonta iyo diinta kula mida la helaya laakiin adaa u baahano in biil qaadata rabtaa qaaliga waa la biilaya ilaa haddii sharci hadduu jire inaad biil qaadata rabto ad biilkaaga ka raadsato waa kuu bannaan tahay haddaad joorna meel kaloo joornata ka raadid haddaad weydo biil ka raad ka doonato inaad qaali noqoto markaas oo markaas diin u danay maydida ogow saas le weeye ka soco marka reer bani israiil waxay ahaan jirtuu leeyahay marka sideeda iyaga qada dhex maraya waxa lagu kala xukumi jiri ambiye badan oo tiladii ka badato isdaba dhig wuxuu yidhi nebi ibraahim xilligiisii dadka waxaa xukunku ahaan jira oo lagu kala xukumi jira dab laba qof hadday soo dacweeyaan midkooda laleeyahy dabkan taabo haddaad ku gubato beello waata haddaad ku gubanna rulo waata kan kalena taabo labadooda kii kii kii guban diidaana xaqu wade kii guba kii gubtaana waa kaasa waa dulmiyo wade ayadaa kala saari xukunku waa isbedelayo xilligii nebi muuse waa isbedelayo ulaa lagu kala bedelayo ushaas nebi ushii nebi muuse la kor saaraya ninkan waa la kor saarayaa vile hadday ushaasi ninka ku dhegto xaquu wadaa hadday ka dhacdana baadilu wade kaarqabo ushaasi hadday dilin dulloonto ninka korkiisa marka la saaro dulmiyuu wadi hadday markii korkiisa la saaro hadday xasishona xaqu wadi waa ushii cajaa'ibkeeda mucjizada ahayd xilligii nabi sulaymaan isaguna cayaan dambe dambe ahaana waxa weeyaan waxay ahayd muji waxa lagu kala saari jiray dabayl markii qof soo dacwoodo nimaa halkaasi taag laleeyahay xaq hadduu wado qof dulmi wada hadduusan labada qof is dacwooda midaa meel la taagaya hadduu dulmi wada dabaylaa ku kacaysa hadduu xaq wadana dabayl la arki maayo dabayl aariya i fuufuufba la arki maayo dabayshaasaa lagu kala saarayay sidaas weeyaan xilligii nebi daawuudna sidoo kaleeto waxaa iyadana lagu kala sooci jiray oo nebi daawuud waa sulaymaan uu kasii horreeyey oo wiilkiisi aabihii laweeye cirkaasaa waxaa kasoo degi jiray silsilad markii laysoo dacweeyo nin meeshaa istaag laleeyahy silsiladaa cirkaa kasoo degaysa baytalmaqdes gurigaas la yidhaha korkiisay kusoo laalaasamayda guriga meesha annagana soo xigta baytalmaqdes sakratu baytalmaqdes dhagaxa la yidhahdo oo baytalmaqdes meesha annaga noogu sokaysa ah annagana dhinacna soo xiga derbigaana soo xiga irid ku taalla dhagax ag yaallaa sakarto baytalmaqdes lea dhagaxa fuul laleeyahy silsiladiina waa soo laaladaa dhagaxa silsiladaa soo qabaa laleeyahy hadduu dulmi wada silsiladuusan gaarayn intuu raba haiskala taaga hadduu rabo silsiladay gaari maasa ilaha kor usii qaadahay hadduu xaq wada wax yaroo gaabana intaanoo kale hadduu silsilada nabu soo leeyahy waa sida dhiriya gaabi ma kala taqaan dhagaxaasa qof walba lagu taagay silsilada soo qabo marka xilligii nebi daawuud ay bahashaasi la gebangebay silsiladaasi waay waay waxaa lagu dhameeyey waxaa dhacday nimaa nin wuxuu udhiibtay jawhar qaaliya nin amaanadan isii hay yaanu ka maqnay markaas wixii yaantii ku dhiibtay war iga tag goormaad ii dhiibatay nin kaala qabay yaad igu khaldaysaa nin kale ad moodinaya war kuma moodina war ilaahay ka baq mis haddii dooday dhacdna keenu waaya silsiladii aan dhagaxii tagna kii inkaar qabihii baasha loo dhiibtay waa geed khayaanalow dadku moog tahay khayrkiiyo shartaba dadku kala garasho badan inta fakeray uu geed weyn soo qaata ul dheer ulu soo qaata markaasuu ushii qoda dhexda ka qoday ushii inta qoday oo daluuliyey oo jawaartii kucba ka buuxiyey loo dhiibtay aalyaru ku laxaamaday ushiisuu iska soo cuskaday nin wuxuu iska dhiga oday oo ushiisa cuskana day meeshii haddii la yimid kii markaasuu qaanta sheeganaya dhagaxii ku booday silsiladii u nab soo yiri haye fool yidhi waa kaase ii qaba usha uu yidhi ushii u dhiibaada ushii jawharta jawhartaa ku jirta ii qaba usha aan soo qabtay waa u dhiib markaasuu geedkii fool may dhagaxii fool ilaahay ow rabbi ow haddaad og tahay yuli wixii uu ii dhiibtay ninkaas inaan u dhiibay ilaahu wixiise inaan faraha ka saaray haddaad og tahay rabbi ow ii dhiib aan silsilad say dhakabe u tiri waarata inaan waxba igula hayn si ushayda u yidhi ushi inaa sii qaata ushay ku jirtaa baasha inkaar qabtada waa nin dadka moogtahay weligoodba kala garasho roon xujada iyo waa kala garan ogyihin marka waxa weeyaan nabigii ninkii dacwooday ilaahay u dacwooday wuxuu yidhi ilaahay xaqaygi ilaahu xaqaygi rabbi waad ogtahay wadiicadaas ninkaas inaa udhiibta rabbi waa ka warqabta ilaahu xaqaygi iga soo saar silsiladii yaa nabi daawuud la yidhi mar dambe soo noqon mayde nimankii kale xukunaa liyi ma garata xukunkiina waa iska caddaada le ushii ush ushii dambe hadda ul dambeoo la cuskana lama arko silsiladii waa la rafciyo waa la joojiyey war mara keensa inaad ninkaas ninkaas inaad wax u dhiibataa liyi adiguna haddii ninkaas dhaa haddaad wada dhaaranayso asaa meesha silsiladii meesa ku go-day sidaas lee weeya macnaa waqaayi cajaa'ib low hadda ka hor dhacday uu daldalayn yar kelimadan hadaadda ku daro wuxuu yidhi waxaa dhacday hadda ka hor nin baa wuxuu galay meel oo omasaho wax ku nool aan la arag macnaa meel oo magaalo qeyb ka mid ahoo iska gor goroftay uu galay markaas wuxuu ugu tegay ninba nin dhintay meeshii hadduu ninkii dhinta fiirfiiriyey wax la joogo lama arko uu soo noqon maagay markaasay dad u jeedeen a ninka idaa dilay soo maana baa la yidhi qaaligiyaa loo geeyey ninkii waxaa la yidhi ninkaan isagaa ninkaa naga dilay isagoo kasoo baxaya annagaa ujeednay ukaadiya u yidhi wax yar isuga aan laba ragco tukadeen labadiisiisa ragco markuu tukadayu wuxuu yidhi ilaahayow waxaad og tahay ilaahow waxaad adigu og tahay inaad adigu naga reebtay ina inaan inaan maragga qarino ilaahow adaan naga reebay inaan maragga qari qarino ilaahu marag kale lama haystoon adiga ahayn ilaahu maraggayga ha qarini adaa rabbiyow yidhi maragga walaa tagtumu shahaadata ilaahay yidhi mogta rabbiyow maragga ha qarinin adaana yidhi maragan adigan ahayna ma haysto ilaahu rabbiyow ii gargaaruyo adigu caddee maraggaas intaas markii ay tahay ilaahu waad ujeedaa daciifnimadeeda waa la dilaha ninkaan ogow la baryi maayo ninka waa kasagoo kasoo baxaya aragni ninkii maydka meeshu yaallay hala dilay joogtaa ma ogtahay nin baa soo boodo war iska daaya u yidhi anaa ninka dilay war waa cajaa'ib waxaa leeyi nin maxaa ku kalifay isagaaba la haystay adigu in hadda qirata sababta kugu kaliftay labana ogeyn ogow ninka dilay ogow wuxuu yidhi qalbigayga waxaa kusoo dhacay yidhi qalbigayga waxa hadal baa qalbigay kusoo dhacay oo waxaa la yidhi war yaa niyahow qaatilka hood og tahay ninkaas adaa dilay addoonkaasi maragu iga dalbay haddaad qirato waa quman tahay haddaadan qiran annaga xaaladada daboolka ka qaadayna saasaa qalbigay kusoo dhacday haddaan qira diido in ilaahay i cadday doono wax inaan aamuso way suuroobi weysuy inaan qirta ma ahan isaga hala dilay joogtaa soo arki maysid ninkii la dilay wiilkiisaa wuxuu yidhi anaa ku cafiyey nabadgelyo or iska tag yidhan ilaahay xaggiisaas naga laga gacansiiye ogow bes waxba kuma haysta marka waxa weeyaan waxa dadku wax ku lagu kala saarayaahi inuu qofku wax isagu qirto waa iska xukma in mara ka dabageeyo waa lagu xukumaya inuu ka dhaarto oo iska tago ama yemin marduudaa xagga intay u noqoto qofkii isagana mar labaad qaaligu xukuma inkastoo aimada qayb kamid ay leeyihin alyamiin almarduuda kala qaaray la mid tahay qofku haddii yamiin marduudaa wax lagu saaro waxay la mid tahay isagoo qirtay oo waa laigu leeyahy yidhi qaa dhaaran maayo hadduu yidhi kaasaa lagu celinaya oo dhaaran leeya markuu dhaartana isagoo qirtay la mid tahay rag in badan aimada kamid saas yidhaha waxaa la sheegay xilli hadda ka hor reer bani israa'iil saddex qaaliyo reer bani israa'iil ay lahaayeena ilaahay imtixaanay saddexdoodii markaasaa ilaahay wuxuu usoo diray malag malaggiina farasaa la soo siiyey wuxuu u yimid marka malaggii faraska watay nin oo sac iyo dibi iswata meel ka waraabsanaya war yaa dibigaan anaa iskalu yidhi niyo ma la socota war melihida sacaanaaba ii dhalay inkaarqa ma jirta nooge qaaligu yidhi qaaligii haddii loo tagay wuxuu yidhi ninkii malag malagdii ninuu iska dhigaayahe waryaa qaaliya xoogagan lacagta qaado oo iyo xukunuy faraska oo ni hodasaanku ugu xukumaa hu yidhi kaaga qabtaa farasaad wadataa waxaan tiraha hu yidhi adiguna faraskaaga xagga la aad adna sacaaga halka la aad dibigaasi ninkuu raaco unbaa yaa iska lanadha hu yidhi adigu intaas keliya noo dhe lacagtan qaado hayahu yidhi alla yidhi inaan yeelayaa kala tag oo naba meel ha aado ninkii dibigu raacaa iska leysa dibigii faraskii dabagalay adaa iska le bis adaan kuga xukuma yidhi maxkamaddii ninkaas isaga ku dhacay inkaara ku dhaca imtixaanka ku dhacay ninkii wuxuu yidhi uma qanacsanin inkaar qabow qaaligan waa baleeyeysan yahay kan kaleeto iila tag qaali hebel iila tagaya kiina lacag inta siiyo inaan kala xukum oo niya waxaan ugu kala xukuntaa saas dheh lacagta qaado tartiibtiisa inta u taabsiiyo wax oo see yaala saasna dheh intii oo kale war ardaaya kala taga dibigu ninkii raaca unbaa iskale hu yidhi saas dibigii faraskii daba gala imtixaankii waa dhacay mar labaad labadaas waa hoogeyna soo arki maysid halkii xabaa haray wuxuu yidhi inta u tagay wuxuu yidhi ni lacagtan qaadona kala xukun waa dhabihiisii imtixaankii wada meesha ku wadaayah oo see idinku kala xukumaa hu yidhi waxaadna tiraa hu yidhi adna faraskaga xagga leed naasacaaga xagga leed dibigu ninkuu raaca iska leh ma saasaan ila ahey niyow xaydaan qabaa huu yidhi qaaligii aa dhahay ogow subxaana allahi ma ragaa xayduu yidhi saa u hadlaysaa waada nin ahayn markaasuu wuxuu yidhi subxaana allah haddaad la yaaban tahay in nin xayd ku dhaco haddaad la yaaban tahay suu faras dibi u dhalaa huu yidhi taasaa ka yaabadane farasaa dibi dhalay waa nimaa xayday oo kaleetu yidhi ordiga tag lacagta kaama raba inkaar qabi ninkaasaa cadilayso arki maysid marka labadaas naaray tageen ogow inkaar qabooyin lakan un baa naartay ka badbaadiy waa ninka halkaliya qaadqado adduunyadana mawta bani aadamka hunguri waa lagu ibtileeyo ninka haddii la xoogaan lacagta iska qaado waa meesha waa imtixaan waay alxadiidu raabic wa halaahuuna xadiidka afar iyo soddonaad marwin waxaa laga wariyay can abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacala canhu qaala abi saciidin u yidhi laga wariyay samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alaan maqlay yaquulu asagoo odhanaya man ra'aa qofkii arka minkum adinka xaal idinka mid yaha munkaran qofkii wax la inkiraan ka arka falyuqayirhu munkarka ha zuuliyo biyadihi gacantiisa ha ku zuuliyo aan dariiqu lmuxadithiin aan marku fasirayna xadiidka marna dariiqu suufiya dariiqu lmuxadithiin aan marna man ra'aa minkum munkaran qofkii idinka mid aho wax sharciga ku xunoo la inkira arkaayo falyuqayirhu munkarka ha zuuliyo biyadihi gacantiisa ha ku zuuliyo waa kow fain lam yastadic an yuqayira almunkara biyadihi gacanta inuu munkarka ku zuuliyo hadduusan awoodi karaynin falyunkir bilisaanihi fa bilisaanihi aa ficilkaas qadaraya falyunkir ha ku inkiro munkirkii bilisaanihi war waxaani waa xun yiina iska daya yidhah fain lam yastadic an yunkira almunkir fain lam yastadic an yunkira almunkara bilisaanihi munkarka inuu carabka ku inkiro hadduusan awoodi karaynin fa biqalbihi falyakrah biqalbihi qalbigiisa ha ka dhibsado saasi waa dariiq lmuxadisiin halkaan ayagu qajafkaas macnaha waxa weeyaan saddexda ficil ma ku dhegi kartay leeyihiin saddexdaan jumlo isdaba taalla fal yuqayirhu ma wada dhegi karo oo macnaha carab gacantaa wax zuulid qof munkar hayaa haddaad aratood gacanta inaad inta dhangadido taa ka tagtira iyo inaad xirto iyo maogtahay gacanta munkarka waa lagu zuulin karaa laakiin carabku munkar ma zuuliyo ee wuu inkiraa waxaan sharcigu ma ogola carabku yidhaahdaa qalbiguna munkar ma zuuliye wuu dhibsadaaho waxaasa lale inaan rabin ilaahu raalli kama uu yihaah marka ficilkaani markii dariiqulxadiidka raggaas aanu sidooda u dayno carab wax ma inkiro ma zuuliyo wuu inkiraa ficilkaas u qadar qalbiguna wax ma zuuliya waa inkiraa oo wax mama bedelaya wuu dhibsadaa dheh ficilkaas u qadar muxadisiinta suufiyana waxay yidhaahdeen inta kale waa iskala mide falyuqayirhu biyadihi qofku gacantiisa munkarkaa ku zuuliyo fain lam yastadic an yuqayira almunkara bilisaanihi biyadihi gacanta inuu munkarka ku zuuliyo hadduu awoodi waayo falyuqayirhu biyadihi mar bilisaanihi falyuqayirhu bilisaanihi carabkiisa ha ku zuuliyo oo carabka soofiyadu ficilkaa lagu zuulin karaa ay leeyihin ayaga carabkooda munkarka zuuliya sidii qofkaan haddaad hadda isagoo naagka zinaysanaa inta soo qabata aad naagta uga fujinay naag isagoo xoogaaya ama isagoo xoolo qaadana xoolahaas aad gacantaada uga fujin kartay isagoo qof dili raba saad gacmaha u qaban kartay ood munkarka gacanta ugu zuulin kartay ay suufiyana waxay leeyihin carabkaan ku zuulinaynaao gacantii carabkaa ba kasii cajabsan iyagu leeyihin oo waxa weeyaan waryaa iska daa qofkan waxaa daydaan bis waa daynaya nimankaas awhe raggaas da melhelay qofka gacanta marka lagu qabanayo xidhid iyo qajaf qalaf qalaf qalafuba rabaahe ayaga carabkoodu qalaf qalaf ma raba waryaa waxaan daa hadduu yidhaahdo askar ilaahay xaggiisa ka timida qofka inta timaado cabsiga ku dhacdu ka cararaya wixii munkarki waa daynaya ma hay karay idin soofiya yac qofuu yidhah makusii dhegi karay nimanku askar cajaa'ib leh wataan carabkooda askara fain lam yastadic an yuqayira almunkara munkarka inuu zuuliyo bilisaanihi carabka inuu ku zuuliyo hadduu qofku awoodi waayana oo carabkiisii cabsiya ay timaado suufiyadii ayaga isku mustawi ahayn ogow iyaga isku darajaya lebar joogin mid oo macnaha gacantana aan awoodi karaynin jiro suufiya carabkana aan ka dhihi karin ama lagu dilaa dhahaya falyuqayirhu mar saddexaad ha munkarkii ha zuuliyo biqalbihi qalbigiisa ku zuuli oo qalbigii askar kala wata shaygaan hadduu hadduu qalbiga yiri alla ilahay in laga daayo waxaan waa in laga daaya munkarkaan waa in la daaya hadday la qumanaato bis qofka yaaba ka cararayaba hadday qalbigu ku zuulinaya ninkaan suufiga carabkiisana waa ku zuulinaya kulligoodna waa qaace wada dhacday lewa oo carabkaa lagu zuuliya markaasi waxay yidhahdeen waa raggaa suufiyada waxay yidhahdeen fal jumlada hore oo falyuqayirhu biyadihi jumladaas hore waxaa iska leh alwulaatu dadka madaxda dawladda iska leh fain lam yastadic fa bilisaanihina wadaadaw qaata culammaday ha qaadato culammada caamiliinta dadka diinka yaqaan oo ku dhaqmay asaa nimanka suufiya aan gaarin kaasi u daa iyagana waxaas ilaahay ma ogola ha joogeen keliya walba haddaysa hadda zuulin karayn fain lam yastadic fa biqalbihi annagaa iska lahayana laka taaba maayo shayga haddaan dhibsanaba bis waa iska zuulayaaba ayagu haddayba dhibsadaan waa inuu zuula waa macnaa niman niman meel meel gaaray lewaad marka waxa weeyaan rag un ilaahay wax iska siiyey weeye munkar horta waa un zuulin ama waxa weeyaan gacanta ha lagu zuuliyo carabkan ha lagu inkaro qalbigan ha laga dhibsado ama saddexdaba ha lagu zuuliyo wulaaduna gacanta ha ku zuuliyeen dadkii culamada ahaana carabka ha ku zuuliyeeno waxaa iska daahirada carabkooduna wax kala wataha waa la daynaya baalkii la odhan jiray kuwana qalbiga ku zuulinayaana xataa juba dhihi maayaan shib intay iska yidhahdaan munkarka inuu zuulay rabaya waana zuulayaa bis intayba ku egtaha saas le weeye markaasaa wuxuu yidhi wadalika markaas waxay imaanaydaa dhalika qalbi ka dhibsashadaasi adcaful iimaani iimaan midda u daciifsan lewa haddii saddexda qolo oo markii suufiyada aan u fiirino saddexda qoloba hadday yihiin dad wada suufiyaa yihiin ninka carabka carabka yidhi war waxaan daaya oo la daayey suufiga awooddaas yeeshe waxaa ka fiican midkaan ba carabka ku sinina isagoo suufiya gacanta ka qabtay ma garta wixii munkarka ahaa aanba carabkiisa halayska daaya ku sinin hadday labadoodu isku darajo yihiin ninkaana fadli badan suu camal dheeraaduu sameeyey afka ka hadal dhib male bogta gacanta ka qabaa dhib ah kanaa sii fiican haddii macnaha midka qalbiga ka dhibsaday oo qalbiga waxaas in layska daaya inta rabooday munkarkiina saa ku zuulay waxaa ka ajri fiican oo ka ajri badan oo ka fiican ninka hadlay camal dheeraadu la yimid kan hadlay waa haddii suufiya la yidhaha marka saddexdooda kanaa u liita qalbiga ka dhibsaday qalbiga inta la xumaatay inuu munkarku zuulo qalbiga ka raba oo hadli waayey gacantana ka qaban waayey labadii horaa ka ficda isagaa liita waa saddex suufi hadday wadayihiin haddii kaletana muadiiin hadday yihiin mucadidiinta de kuwakani waxba ma zuulinaaye waa iska dhibsanaya keliya dhibsigiisana waxba ku zuuli maayaan labadaas horaa ka fiican aleyhi tuglaano marka munkarka la zuuliyo dadkii akhyaarta ahaa waa ku kala tageen rag waxay yidhaahdeen alamru bilmacruuf anahyi can lmunkar waxoosideeda waa mar waa waajib marna waa sunno marna waa waa jaa-is wuxuu waajibayaa qofku markuu mustadac shaygan ku yahay awood ku leeyahay naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisana wax dhibaho uga baqayaa aysan jirin haddii laakiin waxa weeyaan in laga aqbalayaan uu rajaynayata waxa weeyaan wuxuu dhaninaya malaynaya in laga yeelaayo waa carabkiiyaan joogaha ogow munkarka qofka gacanta ku zuulinaya qorta kaas waa mustadiic le waa waa adigoo ilmahaagii munkarka celinaya iyo waa un qof madaxa waa qof shacaba ka qabanaya munkarka markii carabka ay joogto waxaa la yidhi alamru bilmacruuf anahyi can lmunkar carabkaasa waaa waxaa laga qofku hadduu malaynayo wax in laga aqbalayo oo ay wax taraydo carabku haddana naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa u aamiyo dhib uusan kaga baqaynin inuu shaygaan amro waajibay ku tahay iska dayntiisa munkarkaan zuulinta munkarka iska dayntiisa inuu amro waa ku waajib macruufkana u fara haddii uusan manaa dhibkii naftiisa u aamin yahay lakin isleeyahy lagaa yeeli maayana lagaa yeeli maayo isleeyahay waa iska sunna ilaa dhib gaari maayo mogta iska dheh adigu takliiftaadii gudo ma garat iska un dheh haddii uu isleeyahy dhibaa ku gaarayana maba loo dirinba laakiin waa iska mubaax markaasi mubaaxta dhibaa ku gaaraya hadduu isleeyahy haddaad ju tira amaa lagu dilaa markaa unbaa jaa-ista sidaas marka ha ahaatee raggii akhyaartaha waa ku dhiiradeen oo munkarka inay zuuliyaan iyadoo dhib iska imaan karay ku dhiiradeen oo waxaa la sheegay marwan ibnulxakam ninkii la dhihi jiray ee barasaabka gobolka xijaaz leera maka iyo madiine ka talin jiray dawladdii reer bani umiya xilligiisii ninkaa marwaan la yidhaaho nin akhaad khayr badan aan ahayn ayaa gurigii uu deganaa waxaa ka soo baxay marka horeeto dee waxa weeyaan ninkaas marwan la yidhaahdo wuxuu yidhi xukiya ana marwan ha ana zaahidan aan ka boda marka hore nin suufiyaha wuxuu u yimid ninkii marwan la dhihi jiray alaab durbaanaha oo loo tumi jiro meel u taalla markaasuu inta qaato eber ka dhigay gurbaanadii loo tumi jiray muusikadii oo dhanu eber laf eber isku cadho waa ninka suufiyaha marwan wuxuu yidhi hala soo qabta ninkaas weligeedba mogta dadku mar hadday mamlaka hadday noqoto wixii macnaha alkhulafaa uraashiduun ka dambeeyeen mamlaka adduunka iska joogay mogta mamlakadaasna waxa weeyaan waxaa ka mid ahayd adduunyo tarafuheeday shaqadeedu aheyd dalxiis wax la yidhaha la sameeyey xero weyna inta la dhigay oo wax lagu soo wareejiya libaaxyaa lagu xareeyaa lagu biili jiray markaasu u geeya ninkaan alaabtaydii durbaanadii ninka iga jajabiyey libaaxyaalka xerada ugu yiri ha cuneen inkaar u qabaa inta lala ordaya lagu tuuro libaaxyaalow cunali markaasu salaadiisa iska xirtay allahu akbar libaaxyaalkiiyaa u yimaadeen min kulli fajin markaasay carabka ku leefeen bal nin libaax leefaya xantaynaya ma salaadiisu iska tog subxaan rabbi alcla subxan rabbi alcla iska daldalay libaaxuna waa leefaya markaasi asta carruunteen habeenkaas oo dhan hadduu meesha joogi soo fiiriya lafihiisa waxinay ka baaqiyiin lafihiinu laysa mase meeshiisuu salaad la fadhiyaaba wuxuu yidhi hala soo qabto waa la keen iyo maxaa dhacay yidhi xaaladdu say tahay yidhi warba kama hayn in libaxyaal ila joogaan iyo in kale warba uma hayn u yidhi meel khaali ahoo ilahay ku caabudaad igeydeyn u yidhi marka annaga waa iska helay libaxyaalkan maxay ka qabanaya iyagiina waa iska aga fadhiyaan marka waxa weeyaan munkar ha la zuuliyo ninkii ninka ninkaas waa nin dhaalimhe mogta marbaanu xakam inkaar qaba waaye saxaabatu rasuulillah ragga dhameeyuu kamid yahay ninkaan saa u dhiiranaya ee salafkii imarka ka dhigaaya a ninkan wuxuu ku dhiiray inuu durbaanadiisa tumo wuxuuna malaynayaa ogow in la dilaayo laakin ilahay yaa fakiyey marka waa jaa-is markaasi ogo waajib ma ahan nin kaleeto ragga akhyaartaa kamid a wuxuu yidhi meesha bua magaalada bukhaara la yidhaahdo qubuurteeda iska joogi jiro suufi kalaha aa maalin magaalada bukhaara layana soo galay nin walaalkiisao magaalada jooguu soo booqday markaasuu ninkii meesha magaalada ka telinayay wuxuu yimid addoommadiisii oo ninka inta kasoo baxeen nasr ibn axmed a la yidhaha addoommadii oo kasoo baxay ninkan gurigiisii oo wuxuu aaladihii la garaaci jiray durbaanadii wata markaasuu inta kor fiiri cirka fiiriy oo qaylo dhaamiyo u labooday o nimankii kula orday nimankii waa dideen addoommadii gurigay galeen war nimaana cayrsanaya ihankaan u yaaru yidhi war yaa maxaad ka rabta yidhi dadkaygaan ma waadan ogeyn yidhi ninkii dadka madaxda ee dabdare iyo xoogaa qajaf qajaf ku keena ahi inuu si xabsiga inu inuu ku qadaynayo xabsiga in la geynayo ma waadan ogeyn adigu ma waadan ogeyn u yidhi ilaahay ninkii ku madax tiiriya ahi inuu naarta ka qadaynayo jahanamo in shajaratu zaquub lagu qadaysiinaya mada warka hayn markaasuu yidhi horta waa fiican tahay shaqada ayaa kuu diray adiga ayaa madaxtinimada ku dhiibtay waxaa ii dhiibtay ninka madaxweynaha yidhi anigana madaxweynaha rabbigiisi ay diray shaqadaan munkarka zuula ilahay ay yidhi aniga hadda magaalada sabarqandal yara wixii munkaroo lagu hayaan kuu diray adigu hawshaas qabo yidhi anaa naftida shaqadaa ka qaaday yidhi haddaad adigu ii dhiibtay anaa iscasilay waa yaab oo marka shaqada laguu dirina waad qabana markii anugu aan kudi kuu diro madax kaa dhigana waa diiday haddaa hadda madax iga dhigto waxaan u diidaya hore dhuutaan iga qaadanaya ma garata laakiin hadda ilahay xilkaan ii dhiibay igana qaadan maayo ma garata ilahay munkarka zuuli iyo xilkal ma hayo agow igana qaadan maayo munkarka ha zuulin munkar zuulinta waa lagaa wareejiya alla idhihi maayo maxaa mactinimada ku falaya jagadan ilaahay ii dhiibusan iga qaadanayn baa haystaa maxaa dan hoo leeda dan aad leedahay an kuu qabto ma la arkaa wiil an si fiican an dan u leeyahay magacaa waay odayaa noqday iisoo celi dhallinyaronimadaydii yiri anuu taas ma awoodi kara wax kala sheego khaasinu naar jahanamo midka furahayaheeda waxaad u qortaa warqadu yidhi inuusanay cadaabin amar weeye ninkaa ha isku cadaabin dheh war anigu taa ma maamulo jannada malaga furaheeda haya u sheego ninkaas jannada geli dhihu yidhi warqadii uqor war taas ma maamulo oo maxaad qaban kartaa u yidhi wax kastoon danaha danahoon lahaa ma qaban kartid waxay weydiisana waa leedahay u ardaalnimadaada ilaahay dan oo dhan qaba kari ilaahaasaana wax weydiisanayaa oo ilaahi ilaahi bal iga maqal rabbi ow khaasinu naar igala hada yuusan i cadaabine ilaahu ridwaan igala warran jannada yuu ii diidine ilaahu rabbiyo xoogaan kugu caabudi lahay cibaadadii ii soo celi ilaahaasaa wax ka helayayaan bu wax weydiisanaya adiga waxaad karta aan gasha alla maxaan kugu falaya ruqmay ku qaad daad mar dambe alaab dambe kugu arkana waa kaa jijibinaya hurdulmaan lagu dheelayo waxa weeya marka waa dadka akhyaartaha ilahay dad u go-ay leh kalsoonida ay qabaan waxaa dhacday mogta xilligii raggii salafku raggii fiicnaa laba ninoo waxaa jira la yidhaha sayidu taabiciin sayida taabiciin xasanulbisri oo suufiya iyo ninka la yidhaha maxamed ibn sirin oo la yidhaahdo ra-iisu lfuqahaai midna waa ra-iisu suufiyati ninna waa ra-iisu lfuqahaai marka labadooduba waxay wax ka wariyaan caliya bna abi aalib ay wax ka warinayaan waxaana markaas xadiidka ali sayid cali wax kasoo naqlinayaan waxaa jooga oo meesha xukuma dawladdii reer bani umayo cali ninkii laga maqlay yaziid iyo raggii ka dambeeyey oo kale oo ninkii cali laga maqla lasoo dilay halasoo xira keliya shaqadu ay tahayba markaasaa xasanulbisri markuu xadiidka warinayo cali baa ii sheegayo isagoo taagan uu ii sheegay ama isagoo mimbarka saaran uu ii sheegay waa ku dhiirana suu ahayuu tilmaamay in la dilo danka male iyo in la xiro kalsooniyu haystaa ha ogow xasanulbisri waa suufi ha lagu xiro iyo ha lagu dilo iyo dan waxba danka ma leh wixii xadiidku siduu aha uu sheegay cali ninkii necbaa iyo ninkii jecelba hortiisuu cali yaa ii sheegay oo macallin ii ahaa oo waxi soo baray oo saasuu ibarayuu leeyay moxamed ibnu siriin oo faqiihana wuxuu leeyahy ru'ya can nabiyi sala allahu alay nabiga saasaa laga sheegay sala allahu alay slam uu leeyay ninkii u sheegay uusan sheegi karin waa caliya bna abi daalib waa baqaya waa lagu dilaa su leeyay markaasaan waxaan ka rabaa qofku hadduu kalsooni rabbigii ka haysto munkarka ha zuuliyo waa sidaas ku dhantahy hadduu laakiin naftiisa ubaqaya sida maxamed ibn siriin u shib iska dhahay maxamed ibn siriin waxa weeyaan isagoo arkaya inuu maanaa tadliisku waxa weeyaan waxay ku tilmaamay aimada islaamku waxaa lagu tilmaamay xadiidka sanadka in la qariyo sheikii wax kuu sheegay oo masaladan aad ka soo naqliday in la qariyaahi aimada qayb badana waxay yidhahdeen waa kadibun been leewaad waxa weya haddii nin nin nin taabici yela nabigaa ii sheegay nabiguna uma sheegin beenlow le wey l ma garat maxamed maxamed ibn siriin inuu sidaas yidhaha waxaa isagu markaa u diray naftiisu aamini waaya kaana nimankaa iska dilaya xiraaya iska warkaasu yidhi nabigaa sheegay warkaan nin xertiisii ka mid a maxamed ibnu siriin maalin usoo dhawaaday isagoo cilla keligiis jooga markaasu wuxuu yidhi maxamed ibnu siriino sheekhow nebiga adugu lama aadan kulmin nebigaadna xadiista nooga waraysaa qaybe see waxu jiraan maxamed ibnu siriin dhinacyadu dayay xaggu u salaama naqsaday bal dhinacyada iga fiiriyo markuu arkay ninkan keliya in la joogo wuxuu yidhi haddaadan ninka hebele haddaadan ahayn warkaas kuma sheegeen haddii meesha la joogi lahaana dadka la joogi lahaana kuma sheegeen nin naftaydaan u baqaa dawladdaan inkaarana joogtee haddaad iga maqasho nebigu wuxuu yidhi keliya oo nin ka sokeeyo aana sheegin caliyaan ka booday ogow nimankaas inay xeraanan ka baqayn ay dilaan inkaanay qabaan naftiisu u baqayaan soo arki maysa laakiin say ninkaan suufiga ahi dan kama le ama hala xiraam hala dile warka xaqu siduu u sheegaya sidaa man raa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi qofkii munkarka nabigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam falyuqayirhu falyuzilhu qofka munkarkaa zuuliyo biyadihi gacantiisa ha ku zuuliyo fain lam yastadic hadduusan qofku awoodi karaynin an yuqayira almunkara biyadihi gacantiisa munkarka inuu ku zuuliya hadduusan awoodi karaynin falyuayir falyuzi falyunkirhu munkarka ha inkiro biyadi biqalbihi qalbigiisa ha ku inkiro waa mar ragna waxay leeyihin falyuqayirhu sida u daayo haba zuuliyo munkarkiiyo bilisaanihi carabkiisa ha ku zuuliyo oo markaad carabka munkarka ku zuulinayso ama waxa weeyaan in waciidka loo sheego qof waxaa ku habban inaad barwaaq camalkan xun haddii la iska daayo khayrka la helay ajriga la helay in loo sheego qof waxaa ku habban in la yidhi waa ku dacweyna waa lagu xiraaya qofba wixii u munaasaba keliya aad ugu ekayn ha ka gudbin camar ibnulkhadaab waxaa loo sheegay sayidka qaaliga ah nin nin shaam joogo oo khamradii laga celin waayey la karbaashi oo la karbaashi oo laga sabraa jiray sayid cumar oo ka warrama warqadii keenuy sayid cumar بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقير انت ورقد القرآن كان لو قير ننكي ورقد دي أغري ماشي أود من سخمرو ساو انت وانا ضميسيران ويا وحل حسوسي وريله عاصين إذا عزيز إله تبر لوان عليم إله كا ورقبوان هذا توبتك انت غافر الذنب وإله الذنب عستوره وقابل التوبة وإله كسود ويري ثوابك أقبلها haddaad diidana shadiid lciqaab ilahay ciqaabkiisau daran yahay wey bitawle tabar iyo ayay wax sismaa ilaah la wey asagaad u noqon doonta degelayo soo qaatay waa kala dilaacsaday xabadaasu kala dilaacsaday ul yar uu soo qaatay qor yar markaasuu ku musmaartay ku dhejiyay daldalayaa leewa fain lam yastadic qofku hadduusan awoodi karin an yuqayira almunkara munkarka inuu zuuliyo bilisaanihi carabkiisa falyakrah marka raggii hore haddaan raacsido falyakrah biqalbii qalbigiisa ka dhibsado haddii kaleeto falyuqayirhu biqalbii qalbigiisa ku zuuliyo oo qalbiga laftiisa wax zuulinaya wadalika qalbi kuzuulintaas munkarka qalbiga lagu zuuliyo ama qalbi ka dhibsashada qalbiga laga dhibsada adcafulimaan acmaasha iyo daciifsan munkar oo arrimaha lagu carab lagu zuulinayo ama qalbi lagu zuulinaya mihaaladiisa asagaa meeshaa kudhigaya sii fiirso wuxuu leeyahay ninkii raggi akhyaartii qaaligaa ka mid a a waxaa loo sheegay macruufulkarki oo macnaha waxa weeyaan sheekhyaalkanaga nin kamid a macruufulkarkiga maalin wuxuu fadhiyay webiga dajlala qarkiisa fadhiyey markaasaa doona soo socota niman baa saaran iyo naago khamray cabayaan durbaanna waa garaacayaan doontay iskula jiraan khamrana waa cabayaan waa niman naago durbaanna waa garaacnay niman la joogaa waxa yidhi macruufulkarki iyo kuwa islaamka waa dhibeen khamradaas iyo durbaankaas waa laga celin waay war nimanka habaar balaaya ha ku dhacday nimanka inkaar ilaahay ha nooga raaxeeya markaasu wuxuu yidhi ilaahayow sidaas nimankaas ila markuu qofku khamrada cabo farxad ula kala badbadanaya moogta ilaahu nimankaas sida adduunka uga farxiday iyo naagahaas aakhirana uga farxiyu yidhi ar sheikhow makaaran taha liyo nimanka habaaraan ku nidhi u duceemanaha ku nidhi khamray cabayaan laga celin waaye isaga adduunka uga farxid lahu aakhiradana jannada uga farx maxaad u leedahay allow taa kuma aana weydiin wuxuu yidhi waxa aan ilaahay ka baryey ma ahan ayagoo khamradooda cabaya ilaahay inuu janno siiyo ee ilaahay waxaan uga baryay inay farxadda waxay ku helayaan ilaahay inuu toobada ku ilhaamiyo oo ka aqbalo oo adama fiican noqda ilahay saasan ka baryi inta uuba yidhiba doontii badda xeeb webiga qarkiisa inta timid aanaageena xaggaas u daateen nimankeena xagga u daateen isku meel ma aysan aadin kulligood inta tooba keenay awliya ilahi saalixiina ku darmeen waa sidaas qalbigiisu ku zuuliya munkarkaas oo arki maysid fain lam yastadic fa bilisaanihi fain lam yastadic fa biqalbihi ninkaan qalbigiisa munkarkaas inuu zuulaa macruufulkari la fiicnaatay waana zuula munkarka intaas ku dhamaatay uma baanaba in la qalafqalafeeyo u laqaatoba sidaas le weeye alxadiid alkhamis wa halaahuuna xadiidka soddon iyo soddon iyo shanaad amarwiyon waxaa laga wariyey saxaabi abu hurayra laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala abu hurayra laga wariyey qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rsulka allah wuxuu yihi laa taxasaduu ha isxasdinina walaa tanaajashuu ha isfallisinina wal ha isku taban dheeraynina qofku wuxuusan doonaynin inuu yidhaahdo qofka kale intaasaan ku daray lacag usan usan haddii la yidhaha waa lagaa siiya uusan ku gadanayn walaa tabaaqaduu ha isu caroonina walaa tadaabaruu ha isu dib jeedinina waa kala dhalanayaan haddii la isu caroodaan la isu dib jeedan la kala tegayah ha kala cararinina weeye isu dulqaata walaa yabic bacdukum gobolkiin yuu gadin calaa bayci bacdin gobolka kale wixii uu gatay uu ka dulgadin waa khiyaarulmajlis intuu jiray qofkii aad shaygaan ka gadatay intaanan kala teginin bayci waa ka bixi karaa labadooda midkana waa ka bixi karaa markaasaan la ogolayn inaad ridaan maqad kala baxda boqol boqol iyo toban kaasi rida iga soo celi ninka inaad tiraan la ogolayn ama macnaha inaad tiraahdo warri ka fiicanaan sagaashan kugu siinayo lacagta soo cesho midkaan waa dulmiya ogow walaa yabic bacdukum gobolkiin u gadin calaa walaalkaa muslima inaad yastaa shar kuugu filan dembi kuugu filan qof muslima ha yasin inuu kaa fiican yaha dhici kartee ilahay baa qur-aan ku sheegay laa yaskar qowma min qowm casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaa min nisain casaa an yakuna khayran minhuna kulu lmuslimi muslimka oo dhan xaraaman cala lmuslim muslimka kalu ka xaarami markaad fiiriyo waxaa le kullu lmuslimi qofka dhammaantiis oo wal mid qofku qaybsamaayo qofku waa qaybsan yahay qofkii manaa qofka maxaa kulli loo gelin karaa ilaa kulli wax wax lagu tawkiidiyaa ogow kulli waxaa la geliyaa afraad mutacadida wax qaybsami karaa kulli la geliyaa lageliya meesha dhihileed muslimku waa qaybsamaa waa kana damuhu wa maaluhu wa cirduhu muslimka kulligiisi waa kaas maxaa waxaa kululmuslim muslimka dhammaantiin xaraamun cala lmuslim muslimka lagu ka xaaraam yahay damuhu safku damihii dhiiggiisa la daadintiisiyo dulman lagu daadiya xaraam ah wa maaluhu wa akhdu maalihi xoolihiisa oo la qaado dulman lagu qaato xaraam ah wa cirduhu wahadku cirdihi sharafkiisa oo la qarariyo dulman lagu qarariyaa xaraamun xaraam ah waa saas lewa marka wuxuu aad ugu dheeraaday inta kaleeto o dhan waa iska barwaaq barwaaqe xasadka ugu dhib badan intaan meeshaan lagu sheego o dhan balaayada ugu daran waa kaas wa laa taxaasaduu rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ha isxasdiniina walaa tanaajashu waa xasadka waxa weeyaan xasad xaqiiqa iyo xasad majaaza layidhaah xasadka xaqiiqaah xaqiiqadaah waxa weeye qofkan wixii ilaahay siiyey in laga qaado inaad jeclaato ilaahay wuxuu uu siiyey oo ama caqliga ama cilmiga ama xooga ama caafimaada ama quruxa waxay rabaan ahaadeen in laga qaado inaad jeclaato tamani zawali nicmat alkhayr a leedaha xasadka xaqiiqada midka majaaziga ahi waa fiican yahay xasadka oo majaaska ahi waa fiican yahay alkibdatu wey oo waxa weeyaan an yakuna laka mila maa likayrika wey qofkaas waxa la siiyo o kale igu ray lahaa wey dayrata nin naag qurxoon le naagtiisa oo kale igu fiicnaa le nin carruur baariyaal cilmihiisa oo kale igu rayn lahaa nin xoolo badan oo oo xalaala xoolihiisa oo kale igu fiicnaa lahaa kuwiisa ma ahan waa kuwa lamida ogow waa fiicanta taas qofkaas wixii la siiyey wax lamid ahaan rabi lahaa o igu fiicnaa lahaa wax xun ma ahan laakin alla yaa wixiisa ka qaada midda la diidan wataa laa taxaasadu ha isxasdinina walaa tanaajashu ha isfallisinina rasuulku lehi sala allahu alayhi wasalam shayga haddii suuqa la keeno la naadiyo o la yidhaahdo yaa gadanaya la yidhaahdo adigu haddaad shayga danaynaydo lacagta aad ku rabto waa sheegan kartaa laakiin waxaa la diidan yahay adoon adigu danaynaynin kii danaynaya inaad ragaadka ku fogeydo te lacagta ku badid o tira intaasaan ku dari waa lagaa siiyay hadii lagu yidhahna kuma rabtid ogow ee lagooyale kaasaa rab kii gadan lahaa shayga danaynaya aad rabto inaad dhaafido oo lacagta kusii badido ama shayga uu ka tagaba walaa tanaajashu ee naadida lama diidane ogow nabigaa naadiyey sala allahu alayhi wasalam garanaysaa saxaabigii macnaa in shaygaan yaa ku dartay intaasuu jooga yaa ku dartay lama diidana markaas la leeya yaa ku dartay adoon rabin anaa ku daray inaad tiraa wey mid la diidanya adoon shayga rabin oo lacagta haddaad ku midaad ku dartay waa lagaa siiyey haddii lagu yidhaha aadan ku rabin inaad ku darta wey midda nabigu diiday waa qarar dee qofkii gada lahaa ayaad dhibtay walaa tanaajashuuha fa isfallisinina walaa tabaqadu ha isu caroonina walaa tadaabaru ha isu dib jeedinina walaa yabic bacdukum gobolkan yuukadin kala biic baadan gobol kale wuxuu gatay ka dulgadan wakunuu ahaada cibaadala ilahi addoomiisi oo yaqaana walaala noqd almuslimu muslimka aqul muslim muslimka kale walaalkiisu yahy haddii walaala la noqday oo la gartay in walaala la yahay oo dadku diinta islaamka walaala ku yihiin walaalka walaaleeyo isu keenayna waa u nebi maxamed ogow sala allahu alayhi wasalam abuu ruuxilmu'miniina weye mu'miniinta ruuxdoodu aabba u yahay jasadka aabba uma ahan marka markay sidaa tahay oo ruuxda mu'miniinta waalidkeedii nebigiina yahay ayagiina dad wada dhashoo diintan ku midoobay ay yihiin oo saas loo garto waxay keeneen walaalnimadu inaan qofkan walaalka allel ha dhibin inaad tidhahdo laa yadlimuhu walaalu walaalki ma dulmiyo walaa yakduluhu walaalku walaalki ma hoojiyo walaa yakdibuhu walaalku walaalki been kama sheego ama waa beenlow ma yidhaaho been kuma xukumo ama been uma sheego walaa yaxqiruhu walaalku walaalki ma yasaataqwa laka cabsigu haahuna halkaan u ahaaday wayushiiru nabigu wuxuu ishaaraya haahuna markuu leeyahy ismu ishaarada ilaa sadri xabadkiisu ishaaraya halaaa maraatin saddex goor oo halkaana laka cabsigu alqalbigu ilahay cabsidiisu qalbiga ku jirta bixasbi mri'in qof waxaa kaafiya min ashari sharka kaafiya an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimkaa inuu yaso kulu lmuslimi muslimka dhammaantiisa xaraamun cala lmuslim muslimka kaluu ka xaaraam yahay maxaa marka kulligii yahay damuhu safku damihi dhiiggiisa inuu daadiyo dulman ku daadiyo iyo wa wa wa maaluhu waahdu maalihi dulman xoolihiisa inuu dulmi uga qaato iyo wa cirduhu wahadku cirdihi sharafkiisa inuu qareeriyo qofkaas uu dhibaato gaarsiiyo dulman u gaarsiiyo ayaa ka xaraam marka in yar macnaha kelimadaas haddaan ku gebangabeeyo xasadku waxa uu keenayo dhibka macnaha qisooyin oo tiro badan oo uu meeshaan kusoo sheego ay ka mid tahay ninkii ninka wasi ninka madaxweynaha waanin jiray kan wasiirkaa hisaa u masayray ee isku dirmaagay markii dambe ay keenta asaga inta la bireeyo ama qaarka laga bixiyo ninkii qisadiisii cajaa'ib la kuu sheegi midaana kasii cajaa'ibsananka jecla abu xaniifa xilligiisiiya waxaa waxaa jiray dad oo dhiblooyinahoo ninkaas cilmigiisa ku xasdi jiray abu xaniifa waxay go-aansadeen nimankaasi aan ninkaan magaciisu waa shuhroobay sharaf u yeeshay waa nin baawar loo noqday aan shaatiga ka jexjexno oo saan yeelnaa islaana inta loo tagay waa la lacagaa ku siinayna ee ninkaas waxaad yeeshay inta gurigaaga ugu yeertid xilli habeena habeen madow inta gurigaaga ugu yeertid guriga albaabadiisa xirtid waa waray way qabsaday dheh bis waa kaasaa lacagtaas dagaan kusiina haddaa saas yeeshaa layidhi bal inkaar aan laydinku rid maxay ka helayaan alkhasaaraba shaydaan ciidankiisi le waa hayahay tiri lacagtay u bogtay dumar iyo lacag wey waa la isdaba dhigay moogta dhalaalaalka wa iska rabaan marka markii habeenkii dambe waxay istaagtay dariiqii uu markuu masjidka aroortii oo ilaa kacaya masjidka aadayaahe masjidka uu sii socday dariiqii u fadhiisatay markuu dariiqa isagoo maraya u yimid waxay tiri sheekho abu xaniifa nacmaan ibnu thaabido ninkaygiyaa sakaraada nafbax waay inuu dardaarmuu raba sheekho waan kuu duceeya ninka kala dardaaranka ka soo qor waa naftu inay intaa nowtayn ka baxdan aan ka baqaaya nina ma joogo guriga waa cidla balaayo ku dhacdo isaguna waa u naxariistay ninkiiyaa dhimanaya ah qalbiga ka xanuujisay ma garatay dhimashadii geeridu wax dhib badan waa salaadiisii int aan orti subxi lama gaarin oo islaantii raacay gurigii haddii uu tegey gurigi markay gashay inta albaabka xirtay war soo orday way way haddii nimankii awalay meelaha taagnayn waa soo orda ha shiikhna ma iska dhigayda naagta islaamad waa kaa fakada soo maaha balaaya kugu dhacday jagada inta la qabtay amkii lahantuuliy ninkii xabsigaa lagalowda la wada xiray imaamkii markii la xiray waa xasadka dhibkaa keenayo ogow xaasidnimadu xun way inkaa qabta markii labadooda la xiray naagta ilaahay qalbigeedii salaadiisu asagu xabsigu isaga dhex tukaday weli waagii ma beryin aroortii le waay markaasay shalay ilaahay qalbigeed iska toosinayay kaana igu dhacday waa ceebooba sheikhow raallahu saasaa dhacday tiri balaayada nimana ii sheegay oo lacagta ii sheegay sheikhow saan yeela inkaana igu dhacday orad iska tago ninka iridda joogo xabsiga iridiisa jooga waxaad tidhahda waa soo kaadinaya waa soo noqonaa dhaw iskana tag islaantaydii inta u tagtii guriga joogtay waxaad tidhahdaa saasaa jirta ninka ninkaaga xabsigu ku jira u sheego hay timaado guriga aroortii kasoo tegay islaantii iyaduna sidii yeeshay ninkii laga furay waa soo kaadinaya daasu u ogolaaday inta tagtay rintii u sheegtay naagtii waa soo roorta waa u timid xabsiga ila gashay wuxuu mooda ninkaanina naagtii oo soo kaadid oo soo noqotay mooda abu xaniifa naagtiisi waa soo galay waagu hadduu beriya qaaligiiyaa soo fadhiistay shiikaad sheeganaydaa hule fir bal daradaada naag naagaa islaameedna aroorteed kufsanaysaa soo ma ahan alaaya kugu dhacday wuxuu yidhi war waa naagtaydii naagta naag islaam naagtan kufsa tan wey naagtana xalay aad qabsa tagtay oo muslim farax cidyal ku fakartay war waa islaanteedii o tani waxaas anaga noo sheegaysa soo maaha hebel hebel ninka layidhaha loo yeero waa naagtaan aabiheed meesha fadhida waa loo yeeray waxaa la yidhi naagtaan ma taqaana sumaradu ka fayday wejigeedi wejiga ugu daboolayan gabadha ogow gabdhihii fiicnaa wey wejigooda u qarsay mase war tananaa dhala yiri ninkaan anaa ku nikaaxiyey imaamkaana agoodha u guuriyay maxaa meesha ka jira o kale intaasi qadiyada ku dhimatay nabadgelya nimankii waxay rabeen inay imaamkan ceebeeyaan ninkan diinta ku hormaray in ninkaan la dhaleeceeyo nin balaayeysanay inuu inuu in la muujiyo ayagaa marka hoogii khasaarad usoo noqoto imaamkii marka wuu hadlayo abyaadaasuu yidhi labadaa baydaan ku gebangabaynaya wuxuu yidhi waa qadriga aakhirkiisa ibnu hishaama macnaha waxa weeye soo shaahisada mithaal ka dhigta in yaxsuduunii fa inii hayru laa'imihim qablii min annaasi ahlulfadli qad xusiduu fadaama lii walahumaa bi wa babihimi wamaata agaruna kaydan bima yajidu wuxuu yidhi abu xaniifa isagaa iskale shicirkaano wuxuu yidhi dadku hadday aniga ixasdaayan nimanku hadday ixasdaayan waxba kama aanan biine maxay ixasdaan dhihi maayo sababtaanan maxay waxaanan u canaananayn waxaanan u dagaalaynin hortaya dadka ahlufadliga laxasdi jiri waxaan ka rabaa marka xurka aan ka rabaa waxay ta qisada ka danaynaya ilaahay hadi haddaad tidhaahdo in laixasda ma rabo nicmo alla inuu isiiya ma raba le way ogow ilaahay inta nicmo lagu ku siiyo inaan lagu xasdin suuragal maahan xasad haddaadan doonaynin wax nicmaahoo dhan aadan rabina ogow haddii cod qorxoon xataa lagu siiyo sood xasan keliya haddii lagu siiyo waa lagu xasdaya wax kale iska daay xoolo iyo almo iyo diin iyo cibaado iyo iska dhaaf xasad oo dhan inaan ka fakadaan rabaa lay xasdin haddaad tira nicmoo dhan inaan laysiinaan rabaa ha tiriyo ogow lagu dayn maayo haddii ilahay nicmo ku siiyo wax yar haddii alla ku siiyo oo macnaa timahu xataa hadday kuu qurxoon yihiin oo kale timaha qurxoon haddaad leedahay timaha ka muxiya midaa iska dhahay marka waxa weeyaan wuxuu yidhi abu xaniifa waxaanan u dhahayn dadku maxay ii xasdeen hortayaa dadka khayrkaa la xasdi jiray fadaama lii walahumaa bi wamaa bihim wax habaarna a ducaaho ku gebangabeeye wuxuu yidhi ayagana waxa ay qabaan allah u daamiye anna waxaan qabaa allah ii daamiye ayagana xasadku ha u joogtoobo adigana fadliga nicmada allah ii daa'imiyu yidhi dadka intiisa badanna caraa dishay dadki intiisi badnaa ogow in dadku inay cara u dhintaan soomaalida xikmadeeda qayba waxaa jira hadallada qaybaan sawaab hayn ciil kuma dilo dilku u sabab noqdaa ogow dadaa u dhinta ciil u dhinta hilfu yidhi qofka masaajkiisa isbedelaya qoyaankiisa dhiiggiisa siduu shaqaynaya isbedelaya marka qofku cumri deg degaa galaya intii badna dadka caray u dhinteen u yidhi qof nicmo la siiyey ka ciilay ka qabaan alla maxaa qofkaas waxaas loo siiyey xaasidnimadaas darteeda ay ka ciil qabaana dadka intii badnaa u dhintay yidhi wallahu aclam alxadiidu saadisu wathalaathuun xadiidka soddon iyo lixaad marwiyona waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiyi nabiguna kasii wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu inuu yidhi buu ka wariyey man nafasa qofkii ka fayda can mu'minin mu'min qofkii ka fayda kurbatan murug iyo tiiraanyahaydii qofkii ka fayda kurbadoo min kurabi dunya adduunyada tiiraanyooyinkeedii iyo murugaheedii ka mid ah nafasa allaahu ilaahay wuxuu ka faydayaa canhu qofkaa xaggiisa kurbatan ilaahay tiiraanyi murug buu ka faydaya tiiraanyadoo min korabi yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama kurbooyinkeeda iyo dhibaatooyinkeeda ka mida way dhib badantaha maalintaa kurbooyinkeedu mid kasta hayba balaayay adduunka wixii kurbahoo laysu keenay waa ka daraya mid walba keligiise mu'miniinta marka adugu uun ka farxiyo kurba un haydii dhib haydii kala qayb qaado berri ilaahay markaa kaa fayda waman yasara qofkii tanaadiya calaa mucsirin qof saboolo qofkii tanaad ka dhiga oo hanti siiya ama waxaa la yidhaha waman yasara qofkii fududeeya daynahu qofkii dayntiisii ka fududeeya calaa mucsirin qof sabool ahaa qof sabool ahaa daynaad ku lahayd haddaad tidhaahdo waa kaa riday dayntaadii waa kaa beri yeelay qofkii sidaas yeelay yasara allaahu ilaahay baa wuxuu ka fududaynayaa daynahu dayntiisii buu caleyhi qofkaa ka fududaynayaa ilaahay dayn buu kugu leeyahay ogow oo dembi baad ka gashay daacadii baad qayb ka tagtay nicmadii lagu siiyey shukrigeedaad qayb ka tagtay ilaahay daynta uu kuleeyahay kugu leeyahay inuu kuu dhaafo haddaad rabto oo kaa beri yeelo adiguna dadka aan waxaysanoo dayntii aad ku lahayd iska bixin karaynin ka beryeel man yasara calaa mucsirin qof saboolo qofkii hantiilo ka dhiga oo dayntii wuxuu isaga bixin lahaa siiya wuxuu ku deeqtooma siiya ama daynuu ku lahaa ka fududeeya kulligood waa uun hanti u yeelide yasara allaahu ilaahay baa waxau hodan ka dhigaya calayhi qofkaas alla hodan ka dhigaya fi dunya waalaakhira ilaahay baa adduunkana camal wuxuu siinayaa wuxuu ku deeqtoonaadoo qanaacayo hanti ah aakharana camal saalix oo ku deeqtoonaadoo da thawaab wax aakhare lagu deeqtoonaado waa un acmaasha iyo thawaabkeediiya ilaahay siin waman satara musliman qofkii muslim u ceeb qariya mudaafkaasi iyo u qadaro waman satara cayba muslimin muslim ceebtii qofkii qariya satarahu allaahu satara caybahu ceebtiisa waxaa qarinaya allahu ilaahay baa qarinaya fi dunya waalaakhirati qof aan ceeb lahayn lama arko haddii aad rabto marka inaadan ceeboobin oo ilaahay iyo khalqiga agtiisa khaaliqa iyo khalqiga ku ag ku ceeboobin oo ceebtaadu ku muuqan wixii ceebood aragto mu'miniinta u ceeb qari gaalu shaqadiisa waxbalin wallahu ilaahay fi fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisuu ku sugan yahay oo shaqadaas baa la haya addoonku u kaalmay ma kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cayn fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa intuu ku dhex sugan yahay intuu danaha muslimiinta ka shaqaynayo quwadu waa tii islaamkee qof muslima intuu xawaajitiisa gudayo oo wax u hiilinayo wax u qabanayo isagana tiisii allah ku maqan inaad adigu danahaaga marka qabsato iyo ilaahay inuu kuu gudo ogow tan alla unbaa fiicane ilaahay inuu kuu gudaa tani kuugu jirtaaho adigu haddaad dadaasho waa intaasoo dadaalkaagu midho dhalin marka muslimiinta u dadaal taadiina allah ku maqan markaas laguma danaysta muslimka waa loo daneeya dadka macnaha hogaanka ah oo madaxda ah oo haddii ama beel jufa gaarihi odayaan kaa dhigan ha la yidhaahdo ama jamaaco gaarihi war afayee noo noqo ha yidhaahdeen ama dawlad iyo wax ka sii badan madaxa u ahaadeene intuu dadka muslimka dantiisa ku maqan dantooda ku maqan yahay ilaahatiisii ku maqan laakiin hadduu ku danaysto inkaanaa ku dhacda kaas waxaan dhibahayn kaasoma xasilina waman salaka qofkii qaada man qofkii salaka qaado dariiqan waddo qofkii qaado dariiqoo yaltamisu uu ku dalbayo fiihi dariiqa dhexdiisa cilman dhaba uu cilmi ku dalbayo qofkii qaata qofkii qaada cilmigu waado wixii alle loogu dhowaanayey ma ahan macnaha waxa weeye cilmi oo dunyawiya ma ahe waa kii ukhrawiga aha cilmi asagu waddadaasoo yaltamisu fiihi waddada uu ku dhex dalay dariiqa ku dhex dalbayo cilman cilmi ku dalbayo cilmigaasoo mima yubtagaa bihi wajhullaahi ilaahay wixii ridihiisii daataysa lagu dalbayay ka mid a cilmigaas isagoo dalbaaya ujeeddadiisuna ay tahay alla ugu dhowaatid a lagaa sheegay iyo haddii istustus iyo dabdara gashay waa balaaye saxal allahu ilaahay baa qofka ilaahay baa wuxuu fududaynaya lahu qofka wuxuu fududaynayaa bihi bisababi suluuqi qaadidda uu waddada qaaday darteed baa alla wuxuu ugu fududayn dariiqan dariiq baa alla u fududayn dariiqo muusilan ila aljannati jannada gaarsiiya wama ijtamaca qowman qolo ma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan gurigaasoo min buyuutillaahi ilaahay guryihiisii ka mid a yatluuna xaal ay akrinayaan ma kulmaan kitaaballaahi iyagoo ilaahay kitaabkiisa akrinaya ma kulmaan wayatadaarasuunahu kitaabka ilaahay xaal ay isu miirinayaan ama ay ku subcinayaan baynahum dhexdooda iyagoo uga subcinaya labaduba waa mudaarasa in qofka inti qayb u sheegta uu kaa daba yidhaahdo waa miirintii waa mudaarasada qayb ka mida qaybta kalena waa subciyo qofna qayb ha akriyo qofna qayb ha akriyeen wayatadaarasuunahu iyagoo subci kitaabka alla ku subcinaya baynahum dhexdooda uga subcinaya ama iyagoo isu meerinaya gurigaa ma fadhiistaan ilaa nasalat waxaa degaysa calayhim dadkaa waxaa ku dega sakiinatu xasiloonidii baa ku degaysa ilaahay baa u keenaya wax xasilitaan oo jazac iyo argagax iyo qalbiga iyo qaalabkaba dadka degan bay ahaayaan ahaanayaanoo balaayo arki mayaan waqashiyathum raxmatu naxariista ilaahay unbaa dabooli waxafathum almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay baa koobaabaysa oo isku heeraari wadakarahum allahu dadkaas alla wuu sheegayaa fii man cindahu mala'a sare dadka agtiisa cindiyadu waa cindiyatu makaanatin dadka ilaahay agtiisa sharaf ka leh ee dad alle la degan ma ahan meel ilaah degan yahay qolo la degan ma jirto macnaha ilaahay meelba ma deganaan ha meelo la degaan marka waa cindiyatu makaanatine cidda ilaahay agtiisa sharafta kalehoo agtiisa qariibka ka ah qurban macnawiyan dadka ilaah ugu dhow yaa ilaahay ugu faanaya oo addoommahaasaa leeyahy war ma ka haysan saas iyo caabudayaan u ornay oo ilaahay baa ku faanaya waman babta'a qofkuu dib dhigo bihi manka camaluhu qofkii camalkiisu dib u dhigana camalkiisu qofkuu reebo lam yusric ma dadejinaya bihi qofkaa nasabu abtirkiisu reer fiicanuu ka dhashay iyo waxba ku tari mayo haddii qofku camalkiisii uu dib dhigo laakiin waa wakti gaar how mar oo camalkaagu ku dib dhigo oo nasabku ku hormarinayaa jira egu waa imaan doontaa man nafasa baa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam man nafasa qofkii ka fayda can mu'minin mu'min qofkii ka fayda kurbatan tiraanyo oo murug oo min kurabi dunyaa adduunya tiraanyooyinkeeda ka mid a nafasa allaahu ilaahay baa wuxuu ka faydayaa canhu qofka xaggiisa kurbatan ilaahay baa kurba ka faydaya oo min kurabi yowmi alqiyaamati tiraanyooyinka qiyaamo ka mid a maalinta qiyaama tiraanyooyinkeeda ka mid a haddii aad arto marka kurbooyinkaas maalintaa dhibka badan in lagaa faydo adiguna dadaalulmu'miniinta in kurbo un ka fayd weeye intay rabto tabartaadu hu ahaatee inaad mu'min ka farxido muhimmadaadu ha ahaato wixii un tabartaadan un dhaafi mayd wax kale haddaad weydo kulaad weji qurxoon isagoo isagoo intaad u weji furfurto oo aad u far adoo faraxsan u timaado aad kala qayb qaadato murugtaa hayda sidaad uga suuli laheed adinka meeheeda tabar kalead weydaan ka wadaa inaad tidhaahdo ilaahay baa dhibkaan faydaya dembigaa lagugu dhaafaya faina maca alcusri yusran alla yidhi farajki waa soo dhow yahay war iska dulqaad oo qofkii aad qancid oo iyadu waa qaybi ogo waxaad u gashay tay war farajkiyaa soo dhow insha allahu nasrigii waa imaan doona mar dhow u imaan ilaahay baa run sheegay waana siduu sheego cusrigi yusrigu wasle waa iska daba dhow yihiin alla yidhi qofkaas markaas waxaa tartay egu murugtii qaybaha ka fududaanaysa saa kurbadii haddama hanti haddaad heli karta qofka gacansii haddii kaleetana war fiican oo qofka ku farxo oo oo rajo geliya qofku moogtahay wixii uu yaqaanay murugtaa hilmaansiinayday ogow meeshii uu yaqaanay kusoo celi berinku ka guuray kusoo celiyo war rabbi addoonkiisa waa ku filaya alaysa allahu bikaafin cabdo waa kuman yataqi illaha yajcal lahu makhraja marwaaqadii waa soo dhowdaye subxana allahi alxamdulilahi laa ilaha illa allah walaa xawla walaa quwata iska wad aaray dadkii qaaliga ahay o kale nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan sababkeeda raggay ugu soo degtay saxaabigii u yimid ee cawf ibn maalik iyo nebi allow inkaanay ugu dhicday ilmahaygii mid keliyaha wax tabar kale laga arkay kuwa kale waa ilmo yar yar ha yeeshee halkii xabaa cadowgii aa watee gaaladii aa watay gaala qafaalatay kaxaysteen habartii meelay ohin la fadhida hanti melihinoo dad saboolahanoo inkaanaa nugu dhacd alla waa naga caddahay nebigu xoolo uu markaa meesha geeye ma hayn tignika iyo diyaarada inta kala daba ordo cadowga gaalada ka soo reeba ma hayn wuxuu qofka u qabtoo kale marka hadduuna garanayn nebigu waa soo dhaweeyey wuxuu yidhi war waxaan kurbada waa faydmi doontaahe barwaaqadii waa imaan doontaahe ilaahay cusriga iyo yusriga waa isla cirbiyeye waxaad yeeshid adiga haweentaada waxaan adiga ku amraya haweentaadana amraya laa xawla walaa quwata ilaa billaahi inaad badidaan meel fadhiista nasriga alle waa imaan doonaa meesha ta tegi asaguna ma gurigii tagu islaantii wuxuu yidhi nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam haweenyaha oohintan u kaadi cunuga alla alhaase duubra mar meeshuu raba u geysanaya nebigu saasuu na soo faray nicma ma amaranaa bihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam haweentii tira alle wuxuu nabiguna amray fiicana oohintii waxay ku beddeshay laa xawla walaa quwata ilaa billahi laa xawla wala dama og tahay qofku inuu garto addoon inuu yahay waxaan alla kaa qaatood ka daba ordaydo oohin ma ku soo dhicin karta oohinta ma lagu soo dhicin kara ogow alla alhaayo qaatay dee u dah xeelo iyo quwo ka beri noqon ilaahay xiilada iyo quwadaba alla u dah isaga unbaa iskale dhe abbaar haddii la joogo cadowgii inta wadeen ninkii wiilkii la ordeen waddankoodii geeyeen gaaladii geeyeen ay xargihii ka fureen markaasaa la hebela waardiye danaa mid doontay midka hebela midha waardiyey doone mid kale danu doontay hebel waa laga kala tegay nimba nima ku halleeyey wiilkii oon xerxereen aa laysku halleeyey nimba danihiisa gaalada isaga mashquuleen fagaxuu inta soo yidhi wiilkii meel dhexa markuu soo maraayo gaaladii ka soo dhammaanayo oo afar kun oo neefoo ariyo meel joogtuu arka afar kun oo neefoo ariya marada uu soo bitiyey reerkii saboolka ahaa af wiilkoodii wuxuu u yimid afar kun oo neefoo arya isaga wada bal cajaa'ibkaa fiiri waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib meelaysa ka melaysayn ilaahay dhibkii hayey makhraj meelay uga baxaanuu siiyey meelaysan ka melaysayn risqiga alla ka keenay marka waxa wey qofka haddaadan macnaha waxaan ka rabaa man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama nafasa allahu canhu kurbatan man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaamati nabigu sidaa adduuna yidhi sala allahu alayhi wasalam qofka haddaad kurbada gacanta uga faydi karta oo jeebka gacanta gelin karta kurba ka fayd haddii kalena war fiicanoo qofkii ka farxiya war waxaan ilaahay baa lahaa aduu rabana mid ka fiican uu keena aduu rabaa iyagii soo celinayaahe farajkii waa dhow yahay subxaana allahi iyo laa xawla walaa quwata illa billahi halkaas ka ku mashquul waa waxay u gashaa qofkii sidaas weeyaan nabigu siduu ninka amray waman yasara qofkii tanaadiya amase fududeeya man yasara daynahu qofkii dayntiisii ka fududeeya can mucsirin qof saboola qofkuu daynta ku yeesha ka fududeeya yasara allaahu ilaahay baa fududaynaya daynahu dayntiisiiyo calayhi qofkaa ka fududaynaya fi dunya walaakhirati addunya akhraba allah dayntiisii ka fududaynaya waa loogu dembi dhaafaya ilahay qaanuu kugu leeyahay qaanta alla kugu leeyahay in lagu dhaafo haddaad rabto adiguna haddaad qaan ku leedahay oo iska bixin weydey kii iska bixin kara waaba iska bixine kii aan iska bixin karin qaanna aad ku leheed waa kaa fududeeye dheh ilaahay aadna qaanta qaantii kugulaha kaa fududayn ama waman yasara qofkii hantiilo ka dhigo tanaad ka dhiga calaa mucsirin qof saboola qof aan waxba haysan haddaad gacan qabato xoogaa dhaqaalaa siido yasara allaahu ilaahay baa qofka yasara allahu allah wuxuu tanaadinaya calayhi qofkaas allah tanaadinayo fi dunya walaakhirati addunya akhrab allah tanaad ka dhigayo xoolo uu ku deeqtoonaado iyo qanaaco iyo khayr adduunku isugu dari ama qanaacada keliyuu siin ama xooluu siin ama way isugu daraya ilaahay baa adduunka ku tanaadin qofkii saas yala alla adduunka tanaadinaya aakharana de waa tawaabkii barwaaqa meesha u jirta waman satara qofkii qariya musliman cayba muslimin qofka dhan la dabooli maaye ceebtiisaa la qarinaya man satara qofkii qariya musliman cayba muslimin muslim ceebtii qofkii qariya satarahu allahu satara caybahu ceebtiisa waxaa qarinaya allahu ilahay baa qarinaya fi dunya walaakhirat ilahay baa u ceeb qarinaya ilahay qof aan xeeb lahayn lama arkay agow ceebtaadii marka aada leedahay iyo naqaa'ista iyo xumaanta kaa buuxda inaan khalqigu kugu ogaanood qof fiican inaad tahay lagu arko xumaantaada aan la araga wanaagaaga keliya la arka haddaad rabto khalqiga xumaantiisa ha aadin haddaad qof sideeda xumaantii rabto inaad sheegto mar la ogolyaa jira ogo xumaanta in la sheego qofka horta ha cayin inuu hebel ha dhihin inkaara ka dhacday hebel wuxuu yidhi hebel wuxuu yeelay ha aadin waxa weeyaan dadka sidaas yeelay waa xun yihiin dadaa saas yeelay dadaa sidaas yidhi way dembaabeen way khaldan yihiin waa alamr bilmacruuf wanahyi cala lmunkar ee moogtahay halkaasi aada oo hebel ha dhihin hebelka mar lagaa maarmaan yahay in la sheego inuu khaldan iyo khaladkiisa iyo ceebtiisa la sheego mar lagaa maarmaan tahay isaga in la cayirana lagaa maarmaan taha jira oo iyadana nasiixa diiniya ay tahay diintii diin ahaan qofka loogu khayr dadka loogu khayrmirayo markaas waxay rabtaa qofka ceebayntiisa inaan la doonaynin waxa la doonayaa ay tahay dadku inaysan qofkaan ku kadsoomin qof la moodo inuu daahiru salax inuu quman yahay wadaad quman yahay asii balaysanaad adoobici inkaaran iyo munaafiqi munaafiq iyo shaydaan quman ah inaad marka magac dhawdo waa laga maarmaan waa inaadan qofka ceebayntiisa ujeeddadaadu noqone inaad dadka uga digto keliya ay tahay war yaan lagu kadsoomin ninkaas salaad hadduu tukanayo salaadii salaad quman maa munaafiq weeye waa kaasa qofka ceebayntiisa ha u qasdin ee waxaad u qasanta haddii horta laga maarmi karo iska dhaaf magaciisa iyo tacyiinkiise sifada guud aad waxaas dadka sidaas yeelo dad baa saas yeelona waa khaldan yihiin dheh waa nasiixaad ka wada ummadda oo khayr mirayda oo dembiga ka celinaysa haddii laga maarmaan ay noqoto inaad tacyiinaysana qofka ceebayntiisa ha doonine tacyiibkiisa ha doonine tacyiinkiisa waxaad ujeeddadaadu ha ka noqoto inaad dadka dariiqiisa ka reebaydo ayay munaafiqnimada iyo bidcinimada uga dayanni waka sidaas le weeya kasoo qof muslima marka meesha lagu hayaa munaafiq iyo bidcigiiba ma ahan muslimiintu waa dee gafaan weeye gafkeeda loo loo loo qariyo weeyaan ceebtooda iyo khaladkooda la qariyo wey munaafiq iyo bidciga ceebtiisa gafkiisa la qarinay isagana waa in la tacy markii la tacyiin haddii laga maarmo haddii la tacyiiniyo oo laga maarmi waayo cayiridiisana ceebayntiisa inayaan loo qasdin ee dadka loo nasiixay ahaat waxaa weeye xikmad cajaa'ib lo meeshaa noogu dhigay oo waxaa hadda ka hor dhacday oo macnaha muslimiinta ummadda maxamediyada dhexda dhacday nin baa wuxuu habeen wuxuu ku ru'yooday nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh ninkii hadduu nebiga ku ru'yooday baa nebigu wuxuu yidhi war yaa hebelow inta tegtid magaalada heble la yidhaahdo tegtid ninka jooga u tag oo weydiiya waxaad tidhaahdaa war ninka hebelhi aaway ninkaasi xagguu degan yahay markii lagu tilmaamana salaamiga gaarsii waxaadna ku tidhaahu nebi moxamedaa ku soo salaamayay wuxuuna nabigu kula hadhay sala allahu alayhi wasalam anta rafiiqu rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalama fi ljanna waxaa nebigu ku lahaa rafiiqaygaad jannada ku ahaanaydaa intaas salaantaas iyo bishaaradaas ninka hebeleer iga gaarsiiya uu ninuu yaqaan ma ahan magaalada inta tegtid baadi gooba ninkaas ree hebeloo magacaas la raadiyo saas u sheegay ninkii hadduu hurdadii ka kacay dee nebi maxamed amarkiisa lama diidi karo hore uu ka qajafiyey magaaladii u aadi ninkii haddii uu u tegayba waraawe ninka hebel layidhaho ree hebelo inay hebel waa kanaa layidhi mase ninkii wax khayraba ma hayaba wax camal fiican oo muuqdoo ninkii ka muuqanayo lama arko waa u sheegay arrintii jirta niya waxaad ii sheegtaa huu yidhi wax aad niyow samaydo camalka fiican oo samaydo nebi moxamed saas kuugu rabay sala allahu alayhi wasalam anuu hadda camal kaloo fiican oo samaysta garan maayo laakiin waxaa jirto yidhi niyow naagaa guursidaa ku warrame habeenkii lai soo aroosiyey ay ilmo dhashay yidhi waa naag wacalsida balaayaa ka dhacday habeenkii arooska kow la iigu keenay habeenkii koowaadaa foollu timid oo haftii hore ka dhashay allowhana ceebayn naagtii ma aanan ceebaynu yidhi naagtaas war waa macsileey oo iga fogay waxa lay dhashay waa kaas ka daba aqjaaqle ma dhihinu yidhi ee wuxuu yidhi cunuggiiyaan la boodin markii cunuggii dhashay aan cunuggii la boodin masjidkii jaamicahan la hortegin aroortii iyaa dadkaa sugaya dadkii aan meeshii cunuggii ku hayaa dadkii markay aroortii masjidkii yimaadeen aan waxay war cunugaan baadida inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun cunugaan baadidaha la soo hel ilmahan baadida markaasaa dadkii yidhahda aniga ii dhiib aniga ii dhiib anaa korinaya anaa korinaya anaa korinaya war igu ogaada waxaan meesha u keenay cunugaan ma ahayn inaan idiin dhiibe inaad igu ogaataan inaanan khiyaanaynin oo cunuga la dhuumanayn macnaa waxa weeyaan siyaar saan laygu arkin hadhowta inaan addoon ka dhiganayo inuu cunug baadiya yahay in laygu ogaadaan meesha u keenay inaan idiin dhiiba ma keenin maya annagaa kaa xawaaroonayn marka igu qaylin markaas ayna naarta iga furan haddaanba idiin dhiibo war naga daaya hadduu xela dalaaqay yidhahdeen war iskaha cunugi hay igu ogaada cunugaas anaa korinaya waa kaasa inta la ordaa islaantii u geeyey dadkiina waxay ogaadeen cunug baadiya nin soo helay caroosaa laygu ogaa baadi inaan soo helana waa lai arkay naagtaa iyo hayhayda cunugga baadida iyadaa dhashay ceeb qarintaas marka aan u ceeb qariya mayo wax kaleetoo la iska ogaa lama arko wax kaloo khayr oo aan samaysto hadda aan ku faanayo lama arko dadkii waxay moodaan nin naag aroos ahay arooskiina naag ilmo baadiyaho loo keenay dhaqaalayadeeda waa naag khayrlo ilmo islaamid ahayda dhaqaaladeeda laleeyahay intaas ceebtaasaan qariyo waxaan ahayn oo hadda aan malaysanayo haddana nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam igu farxay garan maayo waa arrin qaaliga soo arki maysid adigu hadda dadaal ceebta khalqiga waa in la asuro moogiye in daboolka laga qaado heblo waa wacaday dhashayo waa kaa tiraada maha balaayo ka daba daba qaylin qofku waa khaf waa gafaa kullu ibnu aadama khadaa'un wa khayru lkhadaa'ina tawaabun waa gafayaa dadku bani aadamku weliba dumarku hadday gafaan ragga iyo dumarka qof haddii gaf loogu cudurdaaraya dumarkaa kusii haban oo in loo cudurdaara kusii haban sababtay ugu sii mudan yihiin waxa waaye marka horeeto waa ka naga caqli yar yihiin raggii ka caqli yar markii labaadna waa naga ijtihaab badan yihiin waa cudur labaad markii saddexaad balaayada ka daran oo labadaasoo dhanba uga sii daraata waxay caqligooda naaqiskaa oo nebi waxood ku sheegay sala allahu alay wasalam waxaa ka daran ijtihaad ay ragga ka ijtihaab badan yihiin waxaa ka daran naag kastayba waa dhowrsan laheed waa is aruuri laheed ee ibtilo ree nebi aadam ha allowde ragga naaga waxa xishoodka ka qaaday waxa zinada ku kirkirayaahi waa ragga naag intana raadsata dhima warkaalayba looga zinayso midaa ku kirkiraayo maryaga tag waxaas iyo acuudu billahi mid kale maya aan wadna hawsha acuudu billahi marka dambayna wuxuu iska caadiya aan wadna oo dadka dhambe hadday sheegayaan macnaha waxa weeyaan dumarku marka hore ma ku dhiiran karaanba raggaa ku dhiirisiiya balaayada ku dhiirisiiya marka in lagu cudurdaaro wey maxaa loogu diidaya markii horeba hadday kaa nusqaansaneen caqliga oo kaa ijtihaab badneed adiguna aad macnaa jinsiga dadkii ragna khasbay oo nin keliya ma hayxataday mid mid dumarku marka horeeto wax ka xishood badan markay xishoo maagto isroog maagto mid shaydaan oo imaanayo war waxa reer baadiyaha tag bal maxay la xigoogan tahay midkaas markuu ku ceebeeyo si isu isuulu dhuubaydo hadday kaa midkaa ku ekayta waxaa halay mid kale se maalin kale arkaysa waxaan reer baadiye le waayo say isu duuduubaysa fiiri mid kale toban xaba markii mid walba ku ceebe waxay tar wawaaba ceeba iska tuur garbasaarka leed ugu wad haddii toban xaba iska kala socota mid walba ku ceebiyey inay iska tuurta agay ku horaysaa wahaluma jara marka tartiib tartiibtaa sida loogu wada dembigiisa loo midkii weynaa toos loogu gelinaya warkaa sidaas le weeye kasaca ma garatay wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayhi wasalam wallahu ilaahay fii cawni alcabdi ilaahay addoonka kaalmiyihiisa weeye addoonku kaalmihiisa ku dhex sugan yahay maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni afiihi walaalkii kaalmihiisa intuu ku dhex sugan yahay inta qof muslim adu aad u kaalmaynaysa adigana allah kuu kaalmaynaya xasanulbisri waxaa la sheegay xilligiisiibaa waxaa dhacay jamaacadiisii rag ka miduu wuxuu yidhi waryaay ninka hebelaha la gacan siiya maanta waa ka caddahay oo waxaad tagtaan in idinka fiicanaa jire haabitulbunaani xarowga anas ibna maalik u tahay u taga oo warriyow ninkaas arrintiisaan rabna inaan ka ergeyne kaalan la raacne inta u tageenay haabitulbunaani waxay yidhaahdeen waa taabiciinta raggii waaweynaa u ka mid yahay kaalan la raac war muctakifaan ictikaafaan wataa iga taguy xasanulbisri ay ku noqdeen waxaa la yidhi ninkii wuxuu yidhi anigu ictikaafaan wadaa marka ictikaafka kama bixi karayo wuxuu yidhi waxaad u sheegtaan ninka ugu u warrama waxaad u sheegtaan inuu xaajada walaalkii qofka muslimkaa dantiisa maanta inuu u socdo inay ka fiican tahay ictikaafkiisa iska dhaafe xajatan bacda xaja laba xaj uu la yimaado halkaas qof oo uu ixtiyaajadiisa u socdo inay ka fiican taha u sheeguy waa maxay meesha waa ictikaafan hayaa maxay tahay wax ka fiican oo qaaliyaa loogu yeeraya haddii thaabitulbunaadin loo sheego xasanulbisri yaa saa ku yidhi waa laba taabicii wada yihiin ogow labada raggii waaweynaa khiyaarta ah aan leeyahay ictikaafu raalli ahow rawadii bay raacayaa marka marka waxa weeyaan intaad qof muslima dantiisa ku maqan tahay taadi allah kuugu maqan waase hadday aakhare ahday haddii adduunya ahaydba waase nabigu nabigu wuxuu yidhi oo kale sala allahu alayhi wasalama waman salaka qofkii qaada dariiqa oo dhaba qofkii qaada dariiqa sayoltamis uu ku dalbayo fiihi dariiqa dhexdiisa cilman cilmi uu ku dalbayo waxaa la yidhaahdaa horta dariiqu ama qariib ha ahaado ama baciid ha ahaado inaad xaafadan inta ka tagto xaafadaa tagto ama aad gurigaan ka tagtood gurigaan tagto waddadu waddo dhow ay tahay iyo wadda fog inay to halkaa inta ka lugaysay inaad suudaan iyo ardalxijaas ka koroo kale aad u xeraysato waa isku mid dariiqu ama qariib ha ahaado ama dariiq baciidaho meesha meel fog ahaa dariiq kugu dhow iyo dariiq dheer midku raba ha ahaadee qofkii dhabaqaada ujeeddadiisu a waddada u qaadayana ganacsi ma ahan aan masjidka kaba ka soo xadid ma ahan hebel soo fiiri ma ahee yaltamisu fiihi cilman dariiqa wuxuu ku dalbayaa cilmi dariiq qofkii qaado dariiqaasoo yaltamisu ku dalbayo fiihi dariiqa dhexdiisa cilman cilmi uu ku dalbayo cilmigo mima yubtaqaa fiihi wajhullahi mima yubtaqaa bihi wajhullahi baan raba wixii ilaahay loogu dhowaanaya ka mid a sanaaca iyo arrimo kaleta maaha xataa sanaacada lafteeda haddaad injineernimo aad soo baratid darawalnimo aad soo baratid dariiqa u qaadayso ujeeddadaaduna ay tahay qasadkaad darawalnimada u baranaysood ujeeddadaadu ay tahay inaad daacada ilaahay u kaalmaysato jorraataad ka soo xasilido waa soo gelayaha ogow meeshu soo gelayaan laakiin cilmigii dunyawiga ah darawalnimo iyo arrimahaas oo injineernimo iyo farsamo yaqaannimo kale yi waa cilmi dunyawiya haddaadan niyadaada adigu xagga ugu soo duwin wax ma galaan ee niyada ku soo dug wax kastood qabanayda daacada ilahay inaad u kaalmaysato wuxuu ahaadeen iy mar haddaysan cibaadadii ahayn cibaadada kaalma ha u noqdeen markaasay wax fiican noqonayan qofkii markaa dariiqaas isagoo cilmi ku dalbaayo qaada sahal allahu ilaahay wuxuu u sahlayaa lahu qofkaas wuxuu sahlayaa bihi bisababi suluukihi inuu waddada qaaday darteedu alla wuxuu ugu fudayn dariiqan dhab baa alla fudaynaya dariiqaasoo muusilan ila aljannati jannada gaani gaarsinaya dariiqan dambena waxaa la yidhahdaa maxsuusan aw macnawiyan ama waa dariiq xisiyahoo loo jeedo oo lagu lugaynayo ama waa dariiq macno ah dariiqa xisiga ahi waxay tahay oo jannada ku gaarsiinaya waa siraadka ka gudbidiisa qofkaan siraadka marin janno tegi maayo ogow ilaahay baa sheegay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xasban maqdiyan qof aan marayn siraadka marayn ma jiro laa nebiyun mursalun walaa hayruh ambiyada cidda dariiqaas waa la wada maraya marka qofkii ama ilaahay wuxuu fududanaya dariiqa xisiga oo siraadka maridiisa aan loo fududayn waxaana keenaya siraadka maritaankiisa inuu diintii barto oo ku camalfalo waa kaasa markaasaa dariiqaas ka gudbidiisa u sallaananaya waxaa lagu tilmaamay inuu siraadkaasi saddex kun oo sano intii loo socdo socodka xisigaa loo socda un jiro socodka machuudka saddex kun oo sano intii loo socduu jeedaa markaasaa qofkaan alla u fududaynayo si sahlan uu u gudbayaa magarad qayb baa waxay uga gudbayaan siraadka kalbarqi alkhaatif ilaa cabbilig yidhi oo kale qayb baa waxay uga gudbayaan ka riixi alcaasifa dabaysha xoogga badan oo kale orodkeedoo kale ka marri dayri shimbiraha haaditaankeedoo kale ka mari waxaan rabaa faraska oo dheereeyo oo kaleeto orodkiisa oo kale ka cadwin rijaali ragga orodkoodaoo kale dadku say u kala camal fiicnaayeen bay meesha orodka ugu kaleeraynayaan salaadka maritaankiisa waa saa marka waxa weeyaan siraadka ama dariiq xisiya loo sahlaya oo siraadka maridiisiya ama dariiq macnawiya loo fududaynaya ilaahay u sahlaya waa cilmiga barashadiisa kualmid cilmigood baratood ku camal fashaahi waa dariiqii jannadaad ku tegi lahayd wama ijtamaca qawman qolo ma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan gurigaasoo min buyuutillaahi ilaahay guri guryihiisa ka mida dad kuma kulmaan dadkaasoo yatluuna kahey wama ijtamaca qawman qolo kuma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan gurigaasoo min buyuutillahi ilaahay guryihiisa ka mida guri ilaahay guryihiisa ka mida dad kuma kulmaan masaajidan baa buyuutullaahi la yidhaahdaa waana caamna way noqon kartaa oo inaan ilaahay meel uusan lahayn lama arko guri aan alla lahayn lama jiro majtamaca qawman qolo wama ijtamaca qawman qolo kuma kulminin ma ay kulmeen fii beytin guri kuma kulmin gurigoo min buyuutillahi ilahay guryihiisa ka mida yatluuna xaalay akrinayaan ma kulmaan kitaab allah ilahay kitaabkiisa iyagoo akrinaya wayatadaarasuunahu kitaabka iyagoo isu meerinaya baynahum dhexdooda isaga meerinaya ma kulmaan ama iyagoo subcinaya kitaabka ku subcinaya baynahum dhexdooda uga subcinaya ma kulmaan oo macnaha subaca oo laakiin qayb oo macnaha khalad oo dadka macnaa wixii aan aqoon lahayn ay khaldaanha jira macnaha xuruuftan qur-aanka hagaajintii la hagaajin lahaa iyo taas waa gaare markii aan qofku uusan mucallinkiisu mucallimkiisi mucallim oo alfaadda qur-aanka keliya yaqaano u yahay uusan cilmi u helin aan subaca waxaa la khaldaa waxay tahay oo cadowga islaamka iyo cadowga dadka halwaxaqa ahi inta far arkaan ay mid fiican iyo mid xunba ku ceebaynayaana waxay tahay subaca hooriskiisa in laga qabto aayadda marka la hoorinayo meelaan qabasho lahayn in laga qabto oo kii kan la hoorinayaana meelaan ku habanayn qabashada u ka qabto kii ka kii horeoo soo wadayna meelaan ku harid lahayn uga haro taana lama ogola macalimiintana lama ogolaa jiri macnaha waxa weeye aayaddii markii lasoo waday ninkaan waxaad rabta inaad qaybtan damba la akride ogow hadduu aayaddiisa asagu dhammaystood ka aamusto waa waaddoon way moogta laakiin haddaad aayadda dhexeeda kala qabanaydo meel qabashada ku habban kala qabo ee kelimo barkeed ha kala qabani ama ficil iyo faacil inta ficilkii asagu soo yidhahdo faacilka ha kala qabanin meel meel ha ka qabasho lahayn ha kala qabani jumlada bilowgeeda kala hoori waa sida halkaa ka kahay waxaad arkay marka dadka gobolkooda oo khaladna ah wallaahu bimaa tacmaluuna khabiirun a marka in la yidhahdo la rabaa ogow markaasuu wallaahu bimaa ta markii la maraayo akiga maluuna uu leehda maluuna diirba ma adag qur-aanba ma noqonayso meel laga qabtaba meehe ogow kaas markuu ay jumladii qayb macnaha kelimadii qayb yidhi haddaad ugu qaybtii kala tiraahdo qur-aan ba noqon maata maluuna qur-aanba ma noqonayso keligeed waxa weeyaan marka hooliska iska ilaali inaad meelaan ku haba- meelaan ka bilaabin lahayn ha ka bilaabin khalad ay kaa noqonayaan haddii kaleeto dadka allah maana noqon maysa taas meel xun qur-aankaad dad ku dheesho meel wax kaloo dhaliila male subaxa waa subaxa subaxa anagu aan naqaanaahi rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam jibriilaa subcin jireen ogow nebi moxamed iyo jibriil baa subcin jiray subcaas jibriil iyo nebi moxamedna wuxuu ahaan karin jibriilla qaybu akrinaya nebigaa dhegaysanaya nebiguna qaybu akrinaya jibriilaa dhegaysanaya waa sida subca anagu yaa soo arki maysid ninkaan ayadaanan ku akrinaya waa laga dhegaysanaya marka markii oo la rabo qaybta in in lala hooriyo meel ku qab- meel ku habban ha laga qabta eh kelima balo dhex bartankeeda iyo jumlo dhexdeedii ha ka qaban ahoray rabta dadaal rabta dadaal dheeraad rabta marka dad ma kulmaan guri ilaahay gurigiisa kuma kulmaan ayagoo kitaabka ilaahay akrinaya oo kitaabka ilaahay ku subxinaya baynahum dhexdooda uga subxinaya lanazala calayhim sakinatu xasilooni ilaahay kusoo degeysa waqashiyadum waraxmatullahi naxariistiisa saa dabooli wacafadum almalaa'ikatu malaa'igtii baa qofka dadka isku ha- isku heraanaysa malaa'igtan baa digriga ilaahay bay danaynayaan ay ay ku macaansanayaan oo isu- isu- isu imaanaya isugu yeeraya markaasaa ilaahay wadakarahum allah dadkaas alla wuxuu ku dhex sheegayaa fii man cindahu dadka agtiisa ku sugan malaa'igta ilaahay ilaahay malaa'igta keliya maaha mu'miniintii iyo awliyadii iyo ambiya dadka fiicfiican arwaaxdooda a ilaahay ugu faanaya ole ma la socota arrintaas wadakarahum allahu dadkaas ilaahay wuxuu ku dhex xusayaa fii man duulkiibu alla ku dhex xusayaa cindahu duulka agtiisa aaday cinda allahi dadka ilaahay agtiisa abaa alla u sheegaya oo addoommadaasi waana cindiyatu makaanatinani cindiyatu makaanin ma ahan hamoodin ilaahay inuu berri degan yahay oo loo- la laag degayo sidaas le weeye ilaahay baa dadkaa wuxuu ku- ku- ku- dadkaan alla ku faanaya alla wuxuu u sheegayaa fii manduulki cindahu cinda allahi tacaala dadka ilaahay agtiisa makaan meel sharaf la ka jooga waman bada'a qofkuu dibdhigo bihi qofkaa camaluhu qofkii camalkiisu dibdhigo lam yusric bihi qofkaa ma dadejinay nasabu abtirkiisu waa qabla dukuuli ljannati ogow intaan jannada la gelin weeye amaa haddii jannada la galo dee qur-aanka yahda waladiina aamanuu waatbacnaahum durriyaatihim biimaanina alxaqna bihim durriyaatihim weeye wa alatnaahum min camalihim min shayin kullu mri'in bima kasaba rahiin waxaa weeyaan markii jannada la tago qof walba qaraabadiisi uu yeelanayo ilaa uu ilmahaygiyaan rabo oo- oo jannada kula jiray ogow haddii macnaa ninka ninku nin saalixa noqdo oo naagto naa awliya allah ay noqotay oo jannada maqaam caaliya ka degtay ilmaheediina meel hoose oo ab- ay degan yihiin ilaa uu ii keenay leeyi waa laga dabagen nasabkaa looga dabagenaya ma- waa binasb qur'aaniya mogta alxaqnaa bihima ilaahi yidhi durriyaatihim